وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع سورة المعارج ayuu darsigeenu maanta ka bilaabanaya waa suurad ka mid ah qur-aanka qeybtiisa makiga ah yani waxay soo degtay hijradii nebiga sal ly slam ka hor mawduucaadka ay ka hadlayso waa mawduucaadka ay ka hadli jireen suuradaha iyada la midka ah sida mathalan qiyaamaha iyo waxyaalaha lala kulmi doono iyo sifaadka iyo tilmaamaha ay leeyihiin dadka mu'miniinta ah qadiyati tawxiid arrimahaas ayay suuraddu ka hadlaysa rabbi wuxu uhi subxaana wa tacaala sa'ala wuu weydiiyey oo wuu codsaday baa laga wadaa saa'ilun mid weydiinaya bicadaabin cadaab buu weydiiyey oo codsaday cadaabkaasoo waaqicun dhacaya cadaabkaasoo lilkaafiriina gaalada u sugnaaday cadaabkaasoo laysa uusan u ahaanin lahu isaga daaficun ku celinaya wax celinaya uusan jirin min allaahi alla xaggii ka celinaya ama min allaahi alla xaggiisu ka dhacaya cadaabkaasi allihii dilmacaariji shalansharooyinka u saaxiibka ah tacruju way kortaa almalaa-ikatu malaa-igtii baa koraysa iyo waruuxu malakuljibriil baa koraya ilayhi alla xaggiisa fii yowmin maalin dhexdii maalinkaasoo kaana uu ahaaday miqdaaruhu qadarkiisu khamsiina alfa sana konton kun oo sano fasbir sabir baa layihi nabiga sal lay slam sabran sabir jamiilan oo quruxsan innahum iyagu yarawna way arkaan huwa cadaabkii waxay arkaan baciidan inuu yahay mid fog wanaraahu waanu aragnaa anaguna qariiban mid dhow baanu aragnaa mid dhow inuu yahay baa anagana noo muuqatoon aragnaa bu rabbi ilahi subxana watacaala sa'ala saa'ilun bicadaabin waaqicin taas waxaa laga wadaa markii lagu yidhaahdo loogu hanjabo cadaab oo la yidhahdo war cadaab baa imaan doona isjira oo ka tabaabushaysta oo ka gaashaanta markii la yidhahdo ayaa waxay odhan jireen saan marar badanba soo marnay noo keen cadaabka cadaabka keen yani waxa weeyaan noo soo dedeji itinaa bimaa taciduna waxaad noo yaboohayso keen bay dhihi jir middaa midda laga hadlaya marka rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala nin codsanaya cadaab nin ayaa wuxuu weydiisto oo codsaday cadaab cadaabkaasoo mid dhacaya ah waa hurtilo inuu dhici doono waktigiisii un baan la gaadhin mooye laakiin waa dhacaya cadaabkaasay codsanayaan oo leeyihiin ha naloo soo dedejiyo ha naloo keeno cadaabkaasina gaaladaa iskale bu rabbi subxana watacaala gaalada ayaa loogu talagalay cadaabkaasi markuu yimaado laysa lahu daaficun cid celin karta oo reebi karta oo ishortaagi karta ma jirto waktigiisii haddii la gaadho cidina mabma baajin karto ayb cadaabkaasi xagga alle ayuu ka imaanaya ama xagga ilaahay cid ka reebi karta ma jirto alle xaggiisa haddii aan la helin cid reebta dhinac kalena cid reebi karta ka imaan mayso maana marka allihii subxaana wa tacaala dilmacaariji jalanjarooyinka u saaxiibka ah macaarijtaasi macaarijtaasi yani macaani dhowra lagu fasiraa dilmacaariji ay didarajaati waa la yidhahda allihii darajooyinka u saaxiibka ah cabdullahi bni cabaas sida uu ku fasiray macaarijta waxay culimmada qaarkood leeyihiin waa jaranjarooyinka ay malaa'igtu markay samada fuulayso ay isticmaasho waxa ay ku fuusho inooma muuqdaan ficlan laakiin markay fuulayaan oo samada sii fuulayaan asbaabbay iyo cuskadaan asbaabta ay cuskanayaan ee ay ku fuulayaan baa laga wadaa macaarijta oo sidii jaranjaro oo kale ka dhigan tahay innaga markaan meel sare fuulayna waa inaan jaranjaro isticmaalno malaa'igtuna markay samada korayso yani waxa weeyaan waxay isticmaalaan macaarijtaasay isticmaalaan oo ay ku fuulaan macnaha samada ku fuulaan marka dilmacaariji sidaana waa tafsiir kale culimada qaarkood waxay leeyihiin samaawaadka laftooda macaariijta laga wadaa adiga tafaasiir dhowraa ku jirta allah subxaana wa tacaala marka macaariijta waxaa loogu tiiriyey isagaa abuurtay rabbi subxaana wa tacaala waxaa kaloo macaariijta la yidhaahdaa dilculuwi waalfawaadil allah subxaana wa tacaala sarraynta iyo fadliyaasha u saaxiibkaana waa lagu fasiraa rabbi subxaana wa tacaala maalinta oo qiyaasteedu uu yahay konton kun oo sano ayaa waxaa u fuulaya malaa'igta iyo malakul jibriil ruuxdaas in la yidhahdo waa malakul jibriil way suuroobi kartaa waxaa kaloo suuroobi kara war ruuxu in laga wado arwaaxdii khalqiga yani waxa weeye nafafti wixii naf ahaa ilan iyaga laftooda dadka muuminiinta iyo saalixiinta arwaaxdooda kor bay aadaan marka war ruuxu malakul jibriil iyo inay arwaaxdii tahay intaba way suuroobi karaysaa macana maalinkaa marka waxaan soo marnay oon qur-aanka ku soo marnay laba meelood in ay tahay waa maalinka qiyaamada in ay tahay yani waxa weeyaan kun sano halkana waxaa la leeyahy waa konton kun oo sano takoor baan soo tilmaanay waxaa u fiican waxyaabaha qaababka lagu jamciyo labada ayadood macaanidooda laysugu keeno in la yidhaahdo waxay ka kooban tahay qiyaamadu konton boos oo mid walba la taagnaanayo kun sano aayadda marka tidhi alfa sanatin mima tacuduun hal boos oo boosaska ka mid ay cabirtay aayaddan suuratulmacaarij ku jirta oo tidhi khamsiina alfa sanana boosaska oo dhan muddada la taagnaanayo marka laysku dardaro ayaa waxay noqonaysaa konton kun oo sano sidaasaa lagu jamciyaa siyaabo kaleetana culimadu waa ku jamciyaan nabiga marka waxaa la yidhi sal ly waslam sabir oo iska dulqaado sabir quruxsan sabiro waxba nimankan iyo dhibkay kugu hayaan iyo dacaayadooda iyayna ku dhibina isaga dulqaado sabir saasaa la yidhi iyagu waxay la tahay cadaabkaasi inuu fog yahay annagana waxaan aragnaa inuu dhow yahay buu rabbi yihi subxana wa tacaala yani iyaga waxay moodayaan wax inuu dhaco ka fog maaha inay rumaysan yihiin oo waktigiisaa fog ay leeyihiin ee waxay leeyihiin wuxuu ka fog yahayba dhicitaanka maba suuroobi karaba rabbina wuxuu leehy subxana wa tacala annagana inuu dhow yahay baan aragnaa waana xaqiiqadu taas wey macnaha sa'ala wuu weydiiye wuu codsaday wuu weydiistay saa'ilun mid weydiinayaayo bicadaabin cadaab buu codsaday oo weydiistay cadaabkaasoo waaqicin dhacaya ilaa waa ilaaba dhici doona cadaabkaasoo lilkaafiriina gaalada u sugnaaday gaalana loogu talagalay cadaabkaasoo laysa uusan ahanin lahu isaga daaficun ku celinaya markuu dhacana cid celinayso oo ishortaagi kartaa ayna jirin min allahi alla xaggiisa cadaabkaasoo min allah alla xaggiisa ah ama meehe min allaahi alla xaggiisuu ka dhacayaa ama meehe min allaahi alla xaggiisa cid ka dafcin karta ayna jirin allihii dil macaariji jiran jarooyinka u saaxiibka ah tacruju way kortaa almalaaikatu malaaigtii iyo waruuxu malakul jibriil ilayhi alla xaggiisay u korayaan fii yowmin maalin dhexdii maalinkaasoo kaana uu ahaaday miqdaaruhu qiyaastiisi iyo qadarkiisu khamsiina alfa sana konton kun oo sano konton kun oo sano oo sanadaha aan tirsanna wey mana inaga tiradeenna sidaasay ku noqonayaan sida xadiidka abu saciidin alqudri kusoo arooray nabiga sal ly slam wuxuu ka hadlayay markii yani waxa weeyaan dadka aan xoolahooda sekada ka bixinin kii ari lahaa arigiisii baa lagu ciqaabaya kii geel lahaa geeliisaa lagu ciqaabaya fii yawmin kana miqdaaruhu hamsiina alfa sana buu nabig sl lay slm maalinkaasi dherarkiisii qadarkiisu uu yahay konton kun oo sano ayaa markaasi arigii iyo geelii iyo ninkii dahab lahaa iyo mar hadduusa sakadii ka bixinin maalinkaasaa lagu cadaabaya o lagu ciqaabaya bu nabi sal ly slam xataa yaxkuma allahu bayna cibaadihi ilaa ilahay addoommada kale xukuma saasuu ciqaabnaanay oo markaa ama naar loo kaxeeyo ama janno loo kaxeeyo xadiikaasi marka aayaduu u markhaati kacayaayo maalinkaa inuu yahay konton kun oo sano ayuu tilmaamaya isla xadiidka abu saciid alkhidri waxaa kusoo arooray abu saciid alkhudri inay saxaabadu ku yidhaahdeen maa atwala hada alyawm rasuul ilahi maalinkaasi maxaa yani waa maalin aada u dheer bay dheheen maalin aada u dheer wey konton kun oo sano ma sahlana markaasaa nabigu wuxu uhi sal ly slam waladii nafsii biyadihi inahu layukhafafu cala lmu'mini xata yakuna akhafa calayhi min salaatin maktubatin yusaliiha fi dunya bu nabi sal lay slm ilaahay baan ku dhaarte ruuxa mu'minka maalinka dherarkaa le waa laga fududayn oo waa loo fududaynay ilaa uu ka noqdo mid uga fudud hal salaad oo waajiba oo adduunyada ku tukaday hasalada waajiba adduunyada uu ku tukaday xataa waa uga fududaanaysaa buu rasuulku yihi salawatu rabbi waslamu caleyh maalinka tiradaas ee dherarkaa leh dadka marka maalinkaasi uu ku adkaanayo ku dheeraanayo waa dadka munaafiqiinta iyo gaalada laakiin dadka ahluliimaanka ilahay baan fududinaya subxana watacala fasbir sabir buu rabbi yihi subxana watacaala sabran sabir sabir sabarkaasoo jamiilan quruxsan inahum iyagu yarawna way arkaan hum cadaabkii bay arkaan baciidan inuu yahay mid fog oo dhicitaanka ka fog waxaan dhici karin bay u arkaan wanaraa waanu aragnaa hu cadaabkii anaguna qariiban mid dhow baan u aragnaa inuu dhow yahay oo wakhtigiisii soo dhowaaday uu dhici karoo suuroobi karayaa noo muuqata ayaguna sidaasayba u arkaan yawma maalin buu dhow yahay wanaraahu waanu aragnaa qariiban inuu yahay mid dhow yawma maalin buu dhow yahay ama yawma maalin buu dhacayaa takuunu ay ahaanayso assamaau samadii kalmuhli a sidii gufar oo kale oo wa takuunu ay ahaanayso aljibaalu buurihiina kalcihni sidii dhogorta idaha oo kaleeto walaa yas'alu uusan weydiinayn xamiimun mid dhow xamiiman midkii uu dhowaa uusan weydiinayn laba isu dhowna midna midka kale uusan warsanayn yubasaruuna waa la tusayaa yubasaruuna waa la tusayaa hum iyagii baa la tusayaa yani waa laystusaya wy yubasaruuna dadkii isu dhowaa qaar baa la tusaya hum qaarkii kalaa la tusaya yawaddu wuxuu jeclaanayaa almujrimu dembiiluhu low yaftadii inuu furto min cadaabi yowmaidin maalinkaa cadaabkeeda inuu iskaga furto bibaniihi wiilashiisa inuu iskaga furto wa saaxibatihi iyo xaaskiisa wa akhiihi iyo walaalkii iyo wa fasiilatihi cashiiradiisa iyo xigaalkiisa allatii midaasoo tuwiihi dumaysa soo dunto oo soo dhawaysata iyo waman cid inuu isku furto fil ardi dhulka dhexdiisa ku sugan jamiican dhammaantood uma kadibna yunjihi yani yani furashadaasi yunjii uu badbaadiyo hu furashadaasi hi isaga ay badbaadiso kadibna madax furashadaasi isaga ay badbaadiso uu sidaa ku fakaadu jeclaan lahaa macnaha kallaa inahaa ladaa nazacatan lishawa kallaa ka joogi furasha ma jirto madax furasha ma jirtee taa warkeeda joojiye inahaa iyadun tani inahaa iyadu naartii wey ladaa waa naartii lada la dhihi jira waa guba nazaacatan xaal ay tahay mid siibid badan lishawa jidhka cirfihiisa jidhka cirfihiisa iyo xubnihiisa ayay siibid badanta ama haragga tadcuu waxay u yeedhaysaa man ciddii adbara jeedsaday oo xaqa ka jeedsaday oo watawallaa daba jeedi man adbara ciddii daba jeedi oo xaqa ka daba jeedi oo watawallaa jeedsada oo daacada ka jeedi oo wajamaca kulmiye xoolaha oo fa awcaa weeleeyey oo meel dhigay macna alla subxaana watacaala qiyaamadu markay dhacdo isbedelka kaa'inaadka ku imaanaya ee khalqiga ku imaanaya ayuu tilmaamayaa iyo sida wax u dhici doonaan maalinkay qiyaamadu timaado samadani waxay ahaanaysaa kalmuhli muhliga waxaa la yidhahdaa saliida marka inta yani waxa wey la shiido maalan sinsinta iyo saliidaha kale marka la shiido oo la miiro meeshii laga miiray waxaa ku hadha gufar iyo qashin baa ku hadha madow gufarka iyo qashinkaa madow ee meesha ku hadhay ayaa waxaa la yidhahdaa muhliga la yidhahda cukru zayd baa la dhaha cukru zayd saasaa la yidhahda maanaa yacni saliida gufarkeeda ka hadhay ee qashinka samadii sidaasoo kaley noqonaysaayo macnaha waxaa laga wadaa samadii way jilcaysaa waa kaa soo marnay fa hiya yawmaidin waahiya way dabcaysaayo way jilcaysaayo sida gufarkaa saliidda ka hadhay oo guurguurahaya oo kaleetay samadii noqonaysa ayib buurihiina waxay noqonayaan kal cihni cihniga waxaa la yidhaahdaa waa idada idaha dhogortooda la yidhahda yani idaha dhogortooda ayaa cihniga la yidhahda macnaha waxaa laga wadaa idaha dhogortooda markii inta laysu geeyo la doonayo in laga sameeyo ama gogol laga sameeyo ama dhar laga sameeyo waxay noqonayaan intaasoo midaboo isu yimid bay imaanayaan leanna idaha dhogortooda qaarna waa cad yihiin qaar waa guduudan yihiin qaar waa madow yihiin intii markii laysu keeno waxay noqonayaan intaasoo midaboo isku dhex jira buuruhuna sidoo kale adiga arkayoo buuraha qaarna waxay caradoodii dhagaxoodu waa madow yahay qaarna dhagaxoodu waa guduudan yahay qaarna waa cadyi waa kaan soo marnay wakaan soo marnay inay buuruhu intaba leeyihiin markii inta la burburiyo ay buurihii bus noqdaan oy cara noqdaan carada meeshaa ka soo baxday waxay noqonaysaa intaasoo midaba isku jirta dhagixii madoobaa midabkiisii meesha waa ku jiraa bustii ka timid yani dhagixii caddaa intaasoo midab leh oo isku dhex jirta sidaasoo kale noqonaysa sababtii marka waxa weeye iyadii oo dhanna waa isku yani wuxuu jeedaa buurihii bustaan didaysa ee duulaysana waa noqonaya xagga midabkana wuxuu noqonayaa dhogorta idaha ee intaasoo midab leh laysu geeyo kaluu noqonaya macnaha hawadaasu markay yay socotaayo sidii matalan dabayl yani ay yani bus ay dabayl wado oo kaleeto ayay sidaa noqonayaan macnaha amaa bini aadamkii sooma bini aadamku isagu maalinkaasi warsan maayo walaa yas'alu xamiimun xamiiman mid u dhow kii uu u dhowaa ma warsanayo ma weydiinayo ma jirto kii bal hebel ka warran saaxiibka xaggee jiray ka warran maaragtay xaaskii caruurtii ninna warsan maysa limaada lianna waxa weye likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nun yuqnihu sideedaba haddaad aragto ruux wax warwaraysanaya waa kanshalladni wey markaad kanshalladn kanshalladan tahay baad wax waraysataayoo qaraabadii iyo waalidiintii iyo carruurtii iyo xaaskii iyo markaasad warsataa laakiin haddii adiga lagu soo dhigto naftaada unbaad ka fikiraya cid kaleeto maba garanaysid walaa yas'alu xamiimun xamiiman dadkii isu dhowaa iswarsan maayaan yubasaruunahum macnaheedu waxa weeyaan way is arkayaanoo waa laistusaya waa kuu muuqdaanoo dee bankana la wada joogaayo dadkii aad taqaanay o dhan meesha ay wada tuban yihin haddana nin nin weydiinaya ama ku leexanaya ama warkiisa raadinaya ma ad arkaysa limaada lianna ruux walba in ku filan baa haysata geed walba in gubtaa hoos taallo haba yaraa la yaalla sidaas way macana ruuxii dembiyahayo marka mujrim ahaa oo adduunyadii ama munaafiq ahaa ama gaal ahaa ama kuwa ka agdhawaayo soo shaqaysa laga kari waayey maalinkaasi wuxuu jeclaanayaa inuu isku furto cadaabka maalinkaa jira inuu iskaga furto caruurtiisa wiilashiisii wuu ugu jeclaa waxa adduunka korkiisa jooga yuu jeclaanayaa inta laga qaato in isaga la sii daayo oo madax furasho u bixiyo xaaskiisii yuu madax furasho u dhiibaya walaalkiibuu rabaa in lagu furto wuxuu jeclaanayaa qaraabadiisii iyo xigaalkiisii soo dhowayn jirtay ee soo dumi jirtay ee u hiilin jirtay isgarab taagi jirtay tii inuu isku furtuu jeclaanaya in alla inta dhulka korkiisa joogto dhan inuu isku furtuu jeclaan laha oo iyaga inta la wada cadaabo keligii uu fakado madax furasho inuu ka dhigto ayuu jeclaan laha rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala kallaa inaha ladaa maalinkaa madax furasho ma jirto maalinkaa madax furasho ma jirto qaraabana isku furan maysid caruurna lagaa qaadan maayo yani xaas iyo reerna iskuma furan kartid dhaqaalihi xoolana iskuma furan kartid taasi ma jirte inahaa ladaa tan meesha lagu diyaariyey waa naartii lada la dhiji ladaa waxa wey waa magac magacyaha naarta ka mida oo naaraha mid ka mid a ladaa la yidhaahdaa waxaana macnaha laga keenay gubidda way gubtaa wax alla wixii yani waxa weye ay gaadho o dhan waxba kama reebto nazaacatan lishawa bu rabbi yihi subxaana wa tacaala yani xaaladda iyaga naarta la gelinayo isla markaba waxay siibaysaa yani waxa weeye jidhka yani cirfihiisa shawaaga dhowr macnaa lagu fasira shawaaga ay siibayso in la yidhaahdo waa haragga madaxa madaxa haraggiisa ayay markaba la kacaysaa way siibaysaa waxaa kaloo la yidhaahdaa lafta inta ka sokaysa oo seedaha iyo xididada iyo hilibka waxaasoo dhan bay hal mar la kacaysaa shawa in macnaha la yidhahdana waa suroobi kartaa macno kaleetoo saddexaad oo kaan ku fasirna isagana shawada waxaa la yidhaahdaa atraafu alyadayn waarijlayn lugaha iyo gacmaha cidhibtooda ugu dambayso faraha ah qaybahaasay la kacaysaayo markaba ay macnaha siibaysaa oo jidhka ka siibaysaa macnaha adiga mid la yidhaahdaba jidhkii ayay qaybtiisii kore iyo haraggiisii ayay siibanaysaa mar alla markii sidaa loogu tuurao macnaha naartaasi waxay u yeedhaysaa dadkii adduunyada markay joogeen daba jeedsaday oo xaqa ka jeedsaday oo iimaanka ka jeedsaday oo lagu kari waayo ilaahay diintuu soo dejiyey kuwaasay u yeedhaysaa gaalaya leeda gaalaya maanta aniga iyo idinku waa ishuranahay gaalaya leeda oo intuu xoolo helay xoolihii ururiyey waa jamaca ururiyey wuxuu u ururiyey markuu ururiyey oo kasbay oo shaqaystay fa awcaa wuu weeleeyey meel buu ku xifdiyey oo geliyey xaqii lagu lahaa inuu ka bixiyana waa tiiday fa awcada saasa laga wadaayo accounti buu geliyey khasnad buu geliyey meel buu dhigay habay yaraatay xuquuqdii lagu lahaa iyo sekadii iyo waajibaadkii iyo qaraabo xidhiidhiskii iyo inuu ka bixiyana waa diiday midkaasay u yeedhaysa iimaankiina waa ka jeesaday wuxuu adduunye haystayna meel buu dhigtay kaasay leedahay kaale kaale bay leedahay macnaha saas wey qoladaasay u yeedhaysay yowma maalin ka sheekay ama yowma maalin buu cadaabkaasi dhacayaa takuunu ay ahaanayso assamaau samadii kalmuhli sidii gufar oo kaleeto saliidda gufarkeed oo kaleeto yani soomaalida qaarna waxay yidhahdaan furgun bay dhahan urgun qaarna gufar bay dhahan macnaheed waxa way waa saliidda qashinkeedaas markii la miiro ka hadha way macnaha wa takuunu way ahaanaysaa aljibaalu buurihiina ay ahaanayaan kalcihni sidii dhogorta idaha oo kaleeto yacni midabo fara badan oo kala gedisan bay yeelanaysaa caradaasi ka soo baxday buurihii oo la burburiyey sida dhogorta iduhu ay midabo fara badan u leeyihiin walaa yas'alu mana weydiinayo xamiimun mid u dhow xamiiman midkuu u dhowaa ma weydiinayo laba isu dhowna isma weydiinayaanoo warkiisa ma raadinayo maxaa yeelay isaga in mashquulisa haysa yubasaruunahum waa laystusinayaa yubasaruuna yacni waxa weeye dadkii aximada ahay qaraabada ahaa waa la tusi hum qaraabadoodii kalaa la tusaya waa laystusayaayo way is arkayaanoo dee meel baa laysugu imaanaya dadkii intaa kala maqnaa oo muddo dheer qaadna qubuurta ku jiran qaarna adduunyadii ku hadheen halkaa markii laysugu yimaado o lays arko waxay ahayd in lays warsoosomo maxaa inoo kala dambeeye lays yidhaha markaa warsi ma yaal meeshaa meel laysku warsanayo maaha yawaddu wuu jeclaanayaa almujrimu midka dembiilihii wuxuu jeclaanayaa low yaftadii inuu furto min cadaabi yowmaidin inuu isku furto dheh min cadaabi yowmaidin maalinka cadaab yowmaidin maalinka cadaabkeeda inuu iskaga furto bibaniihi wiilashiisa inuu isku furto waa kuwa adduunka dhanba u kadeedmayba aakhiradiisii waxa loogu kari waayeyba waa caruurtaas wa saaxibatihi iyo xaaskiisii inuu isku furto ayaduna waa tii labaad wey ushaqaynteeda iyo guri usamaynteeda iyo biilkeeda iyo masruufkeeda iyo miduu aakhire uga tegay wey wa akhiihi walaalkii inuu isku furto jecelya iyo wa fasiilatihi cashiiradiisii iyo qaraabadiisii allatii midaasoo tuwiihi dumi jirtay soo dumi jirtay oo soo dhawayn jirtay oo uu ku tiirsanaayo garabka u ahayd oo u hiilin jirtay oo dhinacyaha kaga wareegsanayd wey macana ayadana waa miduu ku dhex noolaa waa miduu ku dhex noolaayo amniga iyo nabadgelyada uu dareemayo xasiloonida ayadaa dhexdeeda markuu joogay buu ka heli jiray tiibuu maanta jecelyahay cadaabka in lagu ururiy saas way macana marka ninkii qabiil iyo reer u dagaalamay maalinkaa isagaa reerku u dagaalamayay qabiilku u dagaalamayay unbuu jeclaanayaa iyagiiyo odayaashooda inta cadaabka lagu guro keligii inuu fakado laakiin ma war layska yeelaya maantay kuu taallaa inaad qabiilka ka tashato iyo reerka reerkan loo jihaad ku leh oo loo dagaalan ku leh oo macnaha waxa weeyaan danahooda kugu gaadhaya maantay kula gudboon tahay inaad maalinkaa markay maanta kugu dangaadhaan maalinkaa wax jaanisa kuuma furna inaad ayaga isku furatana lagaa yeeli maayo waman cid inuu isku furtuu jecel yahay fil ardi dhulka dhexdiisa ku sugan jamiican dhammaantoodba inta dhulka korkiisa joogto dhan madaxiisa inuu ku furto oo cadaabkaa kaga baxsado ayuu jecel yahay uma kadibna yunjii madax furashadaasi inay badbaadiso hi isaga inay badbaadiso fidaaga laga fahmayo yaftadiga ayaa faacilka yunjiida uma kadibna yunjii inuu badbaadiyo madax furashadu inay badbaadiyo hi isaga inay badbaadiso oo cadaab ay ka badbaadiso jeclaan lahaa kallaa ha ka jooge sidaasi ma suuroobi kartee innahaa iyadu ta loo diyaariyey ladaa waa naartii guba la dhihi jiray nasaacatan xaal ay tahay mid siibid badan lishawa jidhka haragiisa ama ma ahee nasaacatan xaal ay tahay mid siibid badan lishawa jidhka cirfihiisa iyo fiirihiisaay siibid badanta tadcuu waxaal ay yeedhayso man cid bay u yeedhaysaa adbara daba jeediyey adduunka markuu joogay oo watawallaa jeesaday xaqa ka jeesaday iyo iimaanka iyo diinta qaadashadeeda iyo diyaargarow ka jeesada lagu kari waayey oo wajamaca adduunyadana uruuriyey oo fa awca weeleeyey intuu adduunyada uruuriyey weel geliyey oo meel dhigay oo khaslad geliyey kaa isaga abay u yeedhaysaa ina alinsaana khuliqa haluucan idaa masahu sharu jazuucan waidaa masahu lkhayru manuuca haddana waxaa layna barayaa ibni aadamka innaga ilan isma naqaane inagu isma naqaano dhaqankeenna iyo dabeecadeenna ilaahay baa iyaqaana subxana wa tacala ilahay baa inoo sheegaya waxaynu nahay ina alinsaana insaankii khuliqa waa la abuuray haluucan xaal uu yahay midaan miyir lahayn ama haluucan xaal uu yahay midaan sina ku roonayn yani sina kuma roone waaka waa lasii cadeeye waxaa layidhi idaa goortii masahu uu taabto asharu sharku markuu taabto jazuucan xaal uu yahay mid argagaxaya yani wuxuu ahaanayaa mid argagaxaya waidaa goortii masa uu taabto hu isaga alkhayruna manuucan xaal uu yahay mid reebid badan insaanka waa la abuuray isagoo haluuca waxaa la abuuray isagoo jazuuca markay dhibaata shar taabto markii khayr taabtona isagoo reebid badan ila almusalliina kuwa tukada mooye aladiina kuwaasoo hum iyagu calaa salaatihim salaadooda korkeeda daa'imuuna kuwa daa'ima waaladiina kuwa fii amwaalihim xoolahooda dhexdooda xaqun uu xaq yahay xaqaasoo macluumun la yaqaano xaqaasoo lisaa'ili u sugnaaday ka wax weydiisanaya waalmaxruumi iyo ka la hoojiyey waaladiina kuwa yusadiquuna rumeeya biyowmi ddiini maalinta maalinta abaalgudka iyo abaalmarinta waaladiina kuwa hum iyagu min cadaabi rabbihim rabbigooda cadaabkiisa xaggiisa mushfiquuna kuwa ka baqa ina cadaaba rabbihim rabbigooda cadaabkiisu hayru ma'muunin mid laga aamin yahay qeyrkii wey waa midaan laga aaminahaynoo ruuxna uusan ka aamin noqon karin waaladiina kuwa hum iyagu lifuruujihim xubnahooda taranka xaafiduuna ilaaliya ilaa calaa aswaajihim xaasaskooda korkooda mooye aw amase maa shay korkii malakad ay hanatay aymaanuhum midigyaalkoodu ay hanatay fa inahum iyagu hayru maluumiina kuwa aan la eedaynaynin ama kuwa la eedeeyo keyrkood weeye faman ibtaqaa ruuxii raadiya waraa'a daalika kaa la sheegay wax ka soo hadhay wax ka dambeeya oo ka soo hadhay ruuxii raadiya fa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa alcaaduuna kuwa xadgudbay ah insaanka rabbi wuxuu ku tilmaamay subxaana wa tacaala laba tilmaamood horta waxaa la yidhi waa haluuc haluuca waxaa la yidhaahdaa labadan aayadood ee ka dambaysaa lagu fasirayo waa ruuxa aan sina ku roonayn wanaag haddii la siiyana kuma roonaa haddii waxoogaa la yaro xanuujiyana kuma roona labadaa midna kuma roona hadduu shar taabto xaalkiisu waxa weeyaan waa argagax argagax sabir darro adkaysi la-aan quusad halkaasuu gelaya xoogaa markii xanuun la yaro xanuujiyo haddii uu wana khayr taabto oo caafimaad la siiyo xoolo la siiyo wanaag la siiyo caruur la siiyo wixii la siiyey ee loo baahnaa inuu ku deeqo oo khalqiga ugu samafalo ayuu reebanayaa oo haysanaya labada xaaladood haddii wax la siiyana waa gacan adag yahay waka waxba kama baxan haddii waxoogaa yaroo qandhuufo ah ama xanuun yar lalayaro taabsiiyana sabir iyo adkaysi midna mari haluuca kaasaa la dhaha sina kuma rono marka sina kuma rono bal aad ugu fiirso waxoogaa markii la siiyana waa kibraa kibir iyo isla weynan iyo qad baa gala wixii xuquuqe ilaahay subxaana watacaala xoolaha uu haystiy wuxuu haya uu saarayna ma bixiyo laguma karo kii sidaa ahaaye shalay isqaadqaadahaye kibirsanaaye bakhaylka ahaa maanta waxoogaa xanuuna hadduu taabto xoolihiina laga qaado waxoogaa inuu isyaro giijiya la rabay inuu isyaro giijiyo oo isla weynankii iyo qabtii bal waxoogaa kaga hado maya markaaba wuxuu bilaabayaa inuu dhulka ku dhaco oo calaacalo oo cabaadkiisa lala joogi waayo oo argagaxo oo yani sabir iyo adkaysi uusan lahayn bini aadam waa sidaas yaa ka baxsan waxaa ka baxsan tilmaanta noocaas oo kale ah dadka ahluliimaanka ee tilmaamaha leh macnaha waxaan fahanay dadka noocaasi waa kuwe waa dadka gaalada iyo munaafiqiinta munaafiq iyo gaal wanaaga haddii la siiyana wax kama bixiyo haddii dhibaata taabatana dhibaatadaasi kuma sabre waa argagaxa laakiin dadka ahluliimaanku ayagu maya oo ayaga hadday dhibaata taabatana way ku sabraan haddii ay wanaag iyo khayr iyo barwaaqo helaanna way ka shukriyaanoo way bixiyaan sida xadiidka nabiga salawatu rabbi wasalaamu caley u leeya cajaban liamri lmu'min ruuxa mu'minka arrinkiisu cajabiya layaab u leh in asaabatu saraa shakara fakana khayran lahu bu nabi sal lay slam hadday dhiba hadduu wanaag taabto wax lagu farxo oo wanaag iyo barwaaqo hadduu helo wuu shukriyaa khayr buu ka helaa markaa wain asaabathu daraa sabra fakana khayran lahu bu nabi sal lay slam hadday dhibaata taabato xaalad dhibaato leh ay taabatana wuu sabraa markaasuu khayr ka helaa yaa wey walaysa dalika ila lilmumin bu nabi sal lay slam tilmaantaa mu'minunbaa iskale aayaddanna sidoo kale dadka tilmaamaha leh ee mu'miniinta ah ayagu kuma jiraan dabeecadda bini aadamku uu leeyahy dabeecadaas waxaa iskale gaalada iyo munaafiqiinta iskale amaa ruuxa muminka isagu ee tilmaamahan ilaahay ku sheegay isagu dabeecadiis waa ka gedisantaha macna dadkaas ilaahay uu tilmaamay ayagu ka gedisa dabeecada xun aan lahayn waxa weeye waa dadka tukada salaadoodana daa'ima aladiina hum calaa salaatihim daa'imuuna waxaa laga wadaa dadka salaada awqaadooda iyo waajibaadka ilaaliya wey marna ma tukadaan marna kama tagaan ee waxa weeyaan salaada way daa'imaan oo hal salaada ma dhaafaan way macna si joogta abay salaada u tukadaan saas waa macno ama waxaa la dhihi karaa calaa salaatihim daa'imuuna ku xasila yani oo dawaamka waxaa loo lagu loo isticmaalaa bimacna sukuun watuma'niina waa loo isticmaala yani waxaa la yidhahdaa ma maaun daa'im ay saakin biyuhu markay fadhiyaan oo xasiloo yihiin ayaa la yidhaahdaa waa biyo daa'im ah saas daraaddeed waladiina hum calaa salaatihim daa'imuuna khushuucdii iyo xasiloonidii salaada lagu dhex xasilay in laga wadaa suroobi karaysa salaadaha kama tagaane kulligood way tukadaanna waa suroobi karaysaa macna tilmaanta way leeyihin horta salaadooda waa ilaaliyaan o tilmaanta labaadi waxa weeye dadka xoolaha ay haystaan xaq la yaqaano ayaa ku dhex sugan xaq go-an baa xoolahooda dhexdooda ah xaqa ayaa iska leh waxaa iska leh kuwa wax weydiisanaya dawarsanaya ee gacanta hoorsanaya ee dadka ku wareegaya kuwa xaq bay ku leeyihiinoo markay u yimaadaan waxbay taraan waxaa kaloo xaqa ku leh xoolahooda kan maxruumka ah ee la hoojiyey maxruumka hadda ka hor baynu soo baranay waa midka baahan laakiin haddana baahidiisa aan banaanka u soo dhigin oon dadka waxba weydiisanin waana baahan yahay waa baahan yahay oo yani waxa weyaan dhibaata haysa laakiin haddana wuxuu ka xishoonaya oo ka sariiganaya inuu dadka intuu hor yimaada gacanta u horsado maxruum baa la yidhaahdaayo dadka intooda badan sadkumana way qadiyaan maxaa yl xaalkiisa lagama warhayaba dad yar oo iyagu khayrka meelo hoose ka raadsada kuwaasaa ka warhela markaasay wax taraan amaa dadka intooda badan kaas taagan ee dawarsanaya unbay moodayaan in uu baahaya kaasay dadku wax taraan amaa kan waa maxruum oo waa nin la qadiyey dadka intooda badan baa qadiyo xaalkiisa kama warhayaan kaana xoolahooda xaq buu kuleeyahay bu rabbilahi subxana watacaala saas maana waa midku nebigu sal lay slam uu ku tilmaamay miskiinka miskiinku ma aha buu nebi sal lay slam ruuxa wareegaya oo haddii luqmad la siiyo ama laba luqmadood la siiyo iska tegahaya maaha ee miskiinku waa ninkaa baahanen la dareemaynin buu nebi sal lay slam baahidiisaan la dareemaynin miskiinkaasaa la yidhaha ayb macnaheeda lagama wado ka weydiigu wareegaya laftiisa wax ma leh saa lagama wade ka wareegaya waxbuu leeyahy laakiin ka kasii mudan in la raadiyo wax la taro waa kaa qarsoon oo xaalkiisu yani astura yahay wy macnaha marka xoolahoodana xaqaasaa lagu leeyahay xaqaa waxaa soo gelaya zakadii waajibka ahay waxaa soo gelaya sadaqaadkii xoolaha laga bixinay waxaa soo gelaya qaraabo xidhiidhintii intaasoo dhan ba macnaha wax way soo wada imaanaya tilmaamahuna waxaa ka mid ah maalinta abaalmarinta ayay rumeeyaan maalinta qiyaamay rumaysan yihiin way rumaysan yihiin keliyata meehe way isu diyaariyaan ilan haddaad shayga rumaysan tahay inuu imaanayo qasab diyaargarow waa imaanaya qasab waa noloshaada iyo jadwalka noloshaada qayb buu ka qaadanaya inaad isu diyaariso cadaabka rabbigoodna way ka baqaan maxaa yeelay cadaabka rabbiga rabbigood mid laga aamin noqon kara maba ahaba yacni markay shaqaysanayaan oo dadaalayaan oo sadaqada baxsanayaan oo salaada tukanayaan oo aakharo rumaysan yihiinoo haddana qalbigooda waxaa ku jira ama laydin cadaabah ayagoo intaasoo dadaala samaynaya ayay haddana baqayaan oo cadaabka ilahay ka baqayan subxana watacala maxaa yeelay dadaal kasta ruuxu hadduu sameeyo cadaab ilahay kama aamin noqon karo si kasta haddaad u dadaasho yani waxa weeye in cadaab aada gasho baqid inaad ka baqdaay mar walba waa inay kula taalo saas maxaa yeelay yani waxa weye jannada ilahay baa bixiya camalkan aad samaynaysa eed jannada inaad ku gasho doonaysana in lagaa aqbalo ilahay bay la taallaa shuruudii lagu aqbali lahaa inaad la timiyo inaadan la imaaninna allahu aclam marka marnaba cadaab ilaahay lagama aamin noqon karo ruux walba inuu ka baqo wey maana saasaa rabbi subxana watacala inoo sheegay tilmaamahooda waxaa ka mid ah xubnahooda taranka ayay ilaaliyaan furuujtooda rag iyo dumarba xubnahoodaasay dhowraanoo waxay ka ilaaliyaan zinada waxay ka ilaaliyaan shahwada inay ku gutaan meelaan ilaahay ogolaanin subxana wa tacaala ilaa xaasaskooda iyo addoommadooda mooye ilaa calaa aswaajihim waa xaasaska aw maa malakat aymaanuhumna waa addoommada waa yani waxa weye hadda ma jiraan laakiin waktigii ay muslimiintu jihaadi jireen ayaa waxaa jiray dumar addoommo ah oo ninku uu leeyahay marka addoommadiisa waa u bannaan yihin sida xaaskiisu ay ugu bannaan tahay ayay addoontiisuna ugu bannaan tahay ninku marka xaaska la geray addoontana la geray labadaa waxaan ahayn maya fa inahum hayru maluumiina labadaa laydinku eedi maayo laydada laydinku eedayn maayo ninkii ama xaaskiisa ama addoontiisa shahwada ku gutaayay eedi ku imaan mayso dhaleecayn ku imaan mayso lagu qabsan maayo laakiin faman ibtaqa wara'a dalika fa ulaa'ika hum lcaaduun wax ka labadaa ka dambeeya labadaa wixii ka soo hadhay ruuxii shahwada ku gutaayay dadka eedaysan ee xadgudbay waa kuwaasu rabbi subxana wa tacala labadaa maxaa ka soo hadhay waxaa ka soo hadhay dumarkii aan ku bannaanaynay zinadii waxaa ka soo hadhay maalan yani waxa weeyaan adduunyadii yani xoolihii oo kaleeto waxaa ka soo hadhay maalan shahwada ku godashadeeda meelaan loogu talagelin waxaa ka soo hadhay maalan yani meel kasta gacantii meel kasta oo shahwo lagu guto oo aan labada ahayn waxay soo gelayaan faman ibtaqaa wara'a dalika fa ulaa'ika hum lcaaduuna bay soo gelaysa labadaa unbuu ilaahay subxana wa tacala ogolaaday dadka tilmaamaha leh ayaa ka baxsan ilaahay subxaana wa tacaala dabeecadda insaanka uu ku sheega oo yidhi ina alinsaana khuliqa haluucan amaa iyagu sidaasoo kale maaha ina alinsaana insaankii bu rabbi yidhi subxana wa tacaala khuliqa waa la abuuray haluucan isaga oo sina kuma roono ah sina isagoon ku fiicnayn oo ku roonayn baa la abuuray idaa goortii waa la fasiray idaa goortii massahu uu taabto asharu sharkii markuu taabto jazuucan xaal uu yahay mid argagaxayaa la abuuray jazuucantu waa xal manuucantuna waa xal jazuucan xaal uu yahay mid argagaxaya argagax badan isagoo mid argagax badana ayaa la abuuray waidaa goortii massahu uu taabto alkhayru khayrku uu taabtana manuucan xaal uu reebid badan yahay khayrkii uusan bixinaynoo reebid badan yahay baa la abuuray ila almusalliina kuwa tukada mooye aladiina kuwaasoo hum iyagu calaa salaatihim salaadooda korkooda korkeeda daa'imuuna kuwa daa'ima waladiina kuwa fii amwaalihim xoolahooda dhexdeeda xaqun xaq uu yahay xaqaasoo macluumun la yaqaano la wada garanayo wey macna xaq la wada garanayo qiyaastiisa iyo layaqiinii u sugnaaday ka wax weydiisanaya walmaxruumi iyo ka la hoojiyey oo la qadiyey oo dadku ay qadiyaanoo xaalkiisa ayna ka warhayninoo isaguna aan dadka wax warsanin oo weydiisanin waladiina kuwa yusadiquuna rumeeya biyowmi ddiini abaalgudka iyo abaalmarinta maalinkeeda ayay rumeeyaan maalinta laysu abaalgudi doono maalinkaasay rumaysan yahay waladiina kuwa hum iyagu min cadaabi rabbihim rabbigooda cadaabkiisa mushfiquuna kuwa ka baqa ah cadaabka rabbigoodna way ka baqaanoo way iska jiraan ina cadaaba rabbihim rabbigooda cadaabkiisu hayru ma'muunin mid laga aamin yahay keyrkii wey waa midaan laga aamin ahaynoo ruux walba ku imaan kara ay suuroobi karta ruux kasta inuu qabsado ay dhici karaysa macna waladiina kuwa wey hum iyagu lifuruujihim farjiyaalkoodii xubnahooda taranka xaafiduuna kuwa ilaaliya ilaa calaa aswaajihim xaasaskooda korkooda mooye aw amase maa shay korkii mooye malakad ay hanatay aymaanuhu midigyaalkoodu ay hanteenoo gacantoodu ay gacantooda ku jiraan oo addoommadiya macnaha fa inahum ayagu hayru maluumiina kuwa la eedayn hayrkood wey kuwa aan lagu eedaynaynin weeye xaasaska iyo addoommada faman ibtaqaa ruuxii raadiya waraa'a daalika labadaa la soo sheegay wax ka dambeeya wixii ka soo hadhay wey maanaa wixii labadaa la soo sheegay wixii ka dambeeya oo ka soo hadhay oo wax kasta ah ruuxii raadiya fa ulaa'ika kuwaas hum iyaga ayaa alcaaduuna kuwa xadgudbay dadka xadgudubka sameeyey oo ilaahay sohdintiisii tillaabay oo xalaashii intay ka gudbeen xaaraam u gudbay waa kuwa iyaga wey saas maana ayib waa ayadda loo daliishado xataa shahwada in gacanta layskaga keenaayo inay xaaraam tahay ayada daahirkeeda kutusay cumuumkeeda kutusay faman ibtaqa waraaa dalika faulaaika hum lcaadun meelo kale iskaba dhab waladiina iyagii waa lasii wada tilmaamaho waladiina kuwa hum iyagu liamaanaatihim amaanooyinkooda iyo wa cahdihim ballankooda raacuna ilaaliya waladiina kuwa hum iyagu bishahaadaatihim markacooda iyo markhaati furkooda qaa'imuuna u taagan waladiina kuwa hum iyagu calaa salaatihim salaadooda korkeeda yuxaafiduuna ilaaliya ulaaika kuwaasi fii jannaatin jannooyin bay ku dhex sugan yihiin ulaaika kuwaasi fii jannaatin jannooyin dhexdood bay ahaadeen mukramuuna kuwa la maamuusay bay ahaadeen ama ulaaika kuwaasi fii jannaatin xaal ay jannooyin ku dhex sugan yihiin mukramuuna kuwa la maamuusay weeye saas mana ayb tilmaamahooda waxaa ka mid a ammaanaadkooda ayay iyo ballantooday ilaaliyaan ammaanaadka waxaa laga wadaa ammaano ilaahay kugu ammaanaystay iyo ammaano adig iyo addoommada idin dhex maray martaa jirta ammaanada ilaahay kugu ammaanaystay waa takaaliifta iyo xilka uu ilaahay ku saaray ee waajibaadka ah inaad xaaraamtana ka tagto waajibkana gudato saas macana inna caradna alamanata cala asamaawaati waalardi midda lagu sheegay wey ammaanada waajibaadka iyo takaaliiftiiyo xilkaasi waa ammaano oo way ilaaliyaan ammaanana waa ammaanadaa dadku kuu dhiibanayaan sir baa laguu dhiibtay waa ammaano waxaa laguu dhiibtay maalan xoolaha laguu dhiibtay waa ammaano waxyaabo kalea lagugu ammaanaystay waa ammaano ammaanada way ilaaliyaan ti ilaahay uu ku ammaanaystayna way ilaaliyaan ta khalqiga iyo addoommadu ku ammaanaystaanna way ilaaliyaan ballantoodana way ilaaliyaan ballantana way dhowraan oo hadday ballan galaan ballanta ma buriyaan kama baxaan maxaa yeele munaafiqiinta lagu yaqaanaa inay ballamada ka baxaan ammaantana ay ammaanadana macnaha ku kabadfalaano ay macnaha wax weeyaan ay haleeyaan waxaa kaleeto iyadana tilmaamahooda ka mid a hadday loo baahdo inay markhaati furaan markhaatigiibay u taagan yihiinoo ilahay dartii bay u markhaati furaan waladiina hum bishahaadaatihim qaa'imuun yacni goobaha laysku haysta iyo maxkamadaha iyo wixii markhaati ay qaadaan markay gudanayaan oo maragga furayaan markhaatiga furayaan ninna uma eexdan eexasho ma sameeyaan ilaahay siduu ku og yahay ee markhaatiga ay u og yihiin waxay og yihiin bay sheegaan saas maan arrintaasay u taagayin bu rabbi subxana wa tacala salaadooda ayay xifdiyaan baa lagu khatimay salaadaa laga bilaabay salaadana lagu gebagabiyey bal tilmaamaha muminiinta ufiirso calaa salaatihim daa'imuuna baa laga bilaabay calaa salaatihim yuxaafiduunana waa lagu waa lagu gebagabayey waxaa laga wadaa yuxaafiduunada yacni salaada ayay xifdiyaanoo salaada xifdigeedu waxa weeye sidii ilaahay ugu talagalay in loo tukado wey shuruudeedii yacni waajibaadkeedii arkaanteedii awqaadeedii yacni kayfiyadeedii sidii ilaahay u rabay marka loo tukado salaada ayaa la xifdiyey haddii waktigeedii la dayaco lama xifdiyin haddii shuruudeedii wax laga dayaco lama xifdiyin waajibaadkii iyo arkaantii haddii wax laga dayaco lama xifdiyin salaada kayfiyadii qaabkay u tukadaani waa qaabkii ilahay u rabay subxana wa tacaala saas macana dadkaa tilmaamahaa leh xaggay ku dambayn doonaan adduunka horta waa laga saarayoo dabeecaddaa xun ee sina kubaroonaha ayagu ma leh garanna aakharana sooma aakharo waa dadka jannada ilahay dhexdeeda lagu maamuusi doono saas maana lagu soo dhawayn doono lagu maamuusi doono ayib waladiina kuwa hum iyagu liamaanaatihim amaanooyinkooda iyo wacahdihim ballankooda raacuna ilaaliya waladiina kuwa hum iyagu bishahaadaatihim marag markhaati kacoodiyo marag furkooda qaa'imuuna u taagan oo xifdiyo ilaaliya wey macna waladiina kuwa hum iyagu calaa salaatihim salaadooda korkeeda yuxaafiduuna ilaaliya yuxaafiduuna xifdiyo oo ilaaliyo sidii loogu talagalay u tukada wey macna ulaa'ika kuwaasi fii jannaatin jannooyin dhexdeeda xaal ay ku sugan yihiin mukramuuna kuwa la maamuusay wey jannooyinka iyagoo ku dhex sugan baa lagu maamuusaya oo halkaasaa lagu sharfaya ilahay baa subxana wa tacala sharaf siinaya wey macna fama liladiina kafaruu qibalaka muhticina can ilyamiini wa can alshimaali ciziin ayatmacu kullu mri'in minhum an yudkhala jannata naciim qoladaa markii laga hadlay qoladii kale loo jeesa tilmaamahan marka la sheegaya sidan oo kale marka muminiinta loo tilmaamayo adiga waxaa la doonayaa inaad isku miisaanto miisaanka inaad saartaa la doonaya intaad tilmaan tilmaan u qaadato baa la doonayaa inaad fiiriso maxaad haysaa maxaadse kaa maqan naftaada miisaan ka saar wixii aad haysatana sii siyaadiyo ilaahay ku mahadi subxana wa tacaala wixii kaa maqan tilmaamaha hadda la sheegayna waxaa la doonayaa inaad isku daydo intaad jaanis ka haysato inaad la timaado ood ku tisbowdo si ilaahay subxaana wa tacaala karaamadiisaas iyo maamuuska aad uga qayb gasho macna famaa liladiina kuwii maxaa u sugnaaday kafaruu kufriyey qibalaka muhticiina xaalo ay yihiin kuwo degdegaya qibalaka xaggaaga usoo degdegay ciziina xaalo ay yihiin kuwo koox koox ah canilyamiini dhanka midigta iyo wa canishimaali dhanka bidixda ayatmacuma wuxuu damcayaa kullu mri'in ruux kasta oo minhum ayaga ka mid a an yudkhala in la geliyo jannata naciimin shayga laysugu nicmeeyo jannadiisa in la geliyo miyay doonayaan ma saasuu mid walba damaaciyahun guri ka haya kallaa ha ka joogeen wax soconaya mehe innaa anagu khalaqnaahum waan abuurnay mimaa shay xaggii baanu ka abuurnay yaclamuuna ay og yihiin falaa uqsimu waan dhaaran buu rabbi ihi subxana wa tacaala birabbi lmashaariqi meelaha laga soo baxo meelaha laga soo baxo rabbigood baan ku dhaaran walmaqaaribi iyo meelaha wax u dhacaan meelaha loo dhacee wax u dhacaan rabbiga iskale iyo meelaha wax ka soo baxaan rabbiga iskale baan ku dhaaran ee innaa anagu laqaadiruuna kuwa awoodaanna calaa an nubadila inaan bedel qaadanno khayran kuwa ka khayr badan minhum ayag wamaa naxnu anaguna ma nihin bimasbuuqiina kuwa laga hormaro kuwa arrintaa looga badin karo laga hormari karo lagu caajisgelin karo ma nihin fadarhum ka tag baa lay nabiga sal lay slam nimanka faraha ka qaad darhum ka tag baa layidhi yakhuuduu ha dhex galeen baatilka ha dhex galeen oo wayalcabuu ha ciyaareen xataa yulaaquu ilaa ay la kulmaan yawmahum maalinkooda alladii maalinkaasoo yuucaduuna loogu hanjabayo yawma maalin ha la kulmeen yawma maalin intay kala kulmayaan faraha ka qaad maalinkaasoo yakhrujuuna ay baxayaan min alajdaasi qubuurta ay kasoo baxayaan siraacan xaalo ayihin kuwa degdegay kaanahum waaba ayagoo markay degdegayaan oo u degdegayaan qubuurta kasoo degdegayaan kaanahum waaba ayagoo yuufiduuna yacni degdegaya ilaa nusubin waxyaabo la taagtaagay asnaam la taagtaagay xaggeeda inay u degdegayaan baad moodaa macnaha khaashicatan xaal ay tahay kuwo ay khushuucsan tahay absaaruhum indhahoodu ay khushuucsan tahay ayay soo baxayaan tarhaquhum waxaa daboolaysa dillatun dulli baa daboolay dalika kaasina alyawmu maalinkii wey alladii maalinkaasoo kaanuu ay ahaayeen yuucaduuna kuwa loogu hanjabo gaaladu nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markuu qur-aanka akrinayo intay yimaadaan meeshuu uu qur-aanku akrinayo ama ku tukanayo bay dhinacyaha ka fadhiisan jireen xataa odayaashooda usoo kala dhuuman jira odayaashooda yaa usoo kala dhuuman jira oo qur-aanka iyo siduu u hadlay iyo macnuhu ka hadlay iyo bay yani taqriiban inay dhegaystaan markaasay koox halkanay fadhidaa koox xaggaasay fadhidaa koox xaggaasay fadhidaa markay soo socdaan oo usoo socdaan meeshaana si way soo ordayaan oo way soo degdegayaan marka waxaa leeyahay famaa liladiina kafaruu qibalaka muhiciin maxaa u sugnaaday kuwa gaaloobay ayagoo xaal ay yihiin kuwa xaggaaga usoo degdegaya yani waxa weeyaan meeshii qur-aanka lagu akrinayay ee nebigu ku tukanayay qur-aanka xaggiibay usoo ordayaan usoo degdegaya koox koox ayagoo ah xagga midigta iyo xagga bidixda ah xagga bidixda iyo xagga midigtay kaa fadhiisanayaan ayagoo koox koox kooxkoox bay isula fadhiyaan markaasay halkaa ku faqayaan oo sheekaysanayaanoo mar waxay dhegaysanayaan wuxuu qur-aanku nebigu akrinayo mar isagiibay wax ka sheegahayaan iyo qur-aankiiyo koox koox bay u fadhiyaan rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala ayamacu kullu mri'in minhum an yudkhala jannata naciim sidaa iyagoo ah oo ilaahay rasuulkiisii iyo qur-aankiiba la dagaalsan miyaa haddana mid walbo ayaga ka mida uu hunguri iyo damaaci ka qaba in janno la geynayo gaalnimadaasay haddana janno ku hunguriyeynayaan miya waa wax la yaab low janno aadan shaqaysanin oodan shaqadeedii la imaanin bal aabad ka soo horjeedaba haddana inuu hunguri kaa galaayo waa nacasnimo taasi ma suuroobi karto sidan inay janno ku helaan ma dhici kartee innaa khalaqnaahum mima yaclamuun baa lahi subxana wa tacala waxaan ka abuurnay way ogyihin waxaan ka abuurnay way maxaa lagawaxaa laga abuuray waxaa laga abuuray dhibicdii manida ahaydee uraysay baa laga abuuray ayagoo dhibicdaa manidee uraysa laga abuuray see camal ay janno ku galaanna aan shaqaysanin seebay marka janno ku mudanayaan yacni waxaa la tilmaamayaa sharaf iyo qiimo iyo asal ay ka soo jeedaan oy janno ku mutaan meesha ma taallo oo dhibicdaa qarmuun baa laga abuuray asalkoodu waa kaa oo janno sharaf ay ku mutaan meesha ma taallo camalkii ay ku mudan lahaayeenoo ku geli lahaanna mayna soo shaqaysanin seebay marka janno ku guryeynayaan ayagoo og waxaanu ka abuurnayo macnaha waxa weye hadday asal ku faani lahaayeenoo asalkanagaan janno ku mudanna dhihi lahaayeen wixii wax la ogyahay baa laga waxay og yihiin baa laga abuuray oo biyaha qurunkaa macnaha rabbi subxaana wa tacala marka wuxuu leeyahy waxaa wuxuu ku dhaaranayaa rabbi almashaariq walmaqaarib birabbi almashaariqi walmaqaarib mashaariqda yacni waxa weeye waa meelaha wax ka soo baxan ama ha noqdo qoraxda ama dayaxa ama xidigaha dhankaa bariga ee macnaha waxa weeye kasoo baxyaalka dhanka wax ka soo baxaan ayaa la yahay mashaariqda waxaa loo jimciyey bay culimada qaarkood leeyihiin qoraxda iyo dayaxa iyo xidigaha ayaa kasoo wada baxa maqaaribtana waa dhankay u wada dhacaan ama waxaa la dhihi karaa qoraxdii keliya lagu khaas yeeli karaayo qoraxda ayaa marna waxay kasoo baxdaa dhankaas marna dhexda marna dhankaasay kasoo baxdaa yacni waxa weeyaan kolba dhinac bay u guurtaayo sanadka marba labada cirib bay aadaan marna dhulbarahay ku aadan tahayoo dhexday ka soo baxda marka mashaariqda saasaa loo jamciyo qoraxda haddii lagu khasiyo maqaaribtana waa sidoo kaleeto haddii la yidhaahdo qoraxdii iyo dayaxi iyo xidigihiis wataa laga wadaana ayadana waa tafsiir kale macna rabbi subxaana wa tacala marka mashaariqda iyo maqaaribtaasaan ku dhaaran buu leeyahay ee waan awoodnaa in aanu bedel qaadanno kuwan kuwa ka khayr badan intaanu tirtirno kuwa iyaga ka fiican inaan ku bedelanno waanu kari karna mana nihin kuwa arrintaa looga adkaan karo looga hormari kara manihin hadday isku dayaan inay arrintaa nagu caajisgeliyaan oo xoog iyo xeelad sheegtaan uma suuroobi karto wamaa naxnu bimasbuuqiina waxa weeye sabqigaasi macnaha xoog iyo xeelad toona na lagagama hormari kara haddaanu damacno waa fulinayna waxaa la yidhi marka nabiga sal lay slam nimankan sidaa u daabalay fadarhum ka tag male daa baatilkooda ha ku dhex jireen ha ciyaareen noloshan dhalanteedka ciyaarta ah wax ha moodaane ha ku mashquulsanaadeene dhaaf baa layidhi ilaa ay kala kulmayaan maalinka loogu hanjabayo waa maalinkee waa maalinka ay soo bixi doonaanoo qubuurta ka soo bixi doonaan ayaga oo degdegayay qubuurta kasoo baxayaan oo yaacaya kaanahum ilaa nusubin yuufiduuna kaanahum ilaa nusubin yuufiduuna qubuurta marka laga soo baxayo xaalka lagu soo baxayo siday u taallo ayay aayaddu wax ka tilmaamaysaa kaanahum ilaa nusubin yuufiduuna macnaha sida ibn cabaas iyo mujaahid iyo baxaag ay leeyihiin nusubka waxay leeyihiin waa calam calam wey yani shay calaamad ah oo la taagay yaad moodaa xaggeeda inay usoo degdegayaan markay qubuurta ka soo baxaan ama nusubka waxaa la yidhaahdaa asnaam adduunka markay joogeen adduunka markay joogaan oo asnaamtoodi iyo sanamkoodi iyo dhagaxa ay caabudayaan dhagaxa markay ku soo socdaan oo isha saaraan way u kala oratamayaanoo midba midka kale yuusan kaaga dheeraynin buu leey leanna dhagaxa markii loo yimaado waa la barakaysanaya orod bay marka ugu imaanayaan dhagaxa iyagoo orday waxaad moodaa qubuurta markay ka soo baxayaan adduunka markay joogeen siday ugu degdegi jireen asnaamta taasaabashadeeda iyo barakaysigeeda sidii oo kaleetay qubuurta markay kusoo baxaan usoo yaacaya oo xaggee u yaacayaan waxay u yaacayaan meesha loogu yeedhayo banaanka usoo baxaa la leeyahy meel baa lagu kulminaya oo laysugu yeedhaya macna ilaa nusubin yuufiduun saas macna ayib yani waxa wey yuufiduuntada asalka waxaa la yidhahdaa ayadana yani waa shanqadha ka baxda shanqadha ka baxda ruuxa markuu maalan uu alaab wato alaab markuu wato oo u ordo waxaa ka shanqadha orodkiisa waxaa ka baxda shanqadh baa ka baxda shagax shagax saas way maanaa shagax shagax yani waxaa laga wadaa deg deg baa laga wadaa laakiin asalka kelimadu waxay ka soo jeedaa shanqadha ka yeedhaysa ruuxa alaabta wata ee ordaya saas way maanaa marka way degdegayaanoo waxaad moodaa shay la taagay ama sanam la taagay inay u degdegayaan baad moodaa markay qubuurta ka soo baxaan siday u degdegayaan waxay u degdegayaan ayagoo indhahooda khushuucsanta khaashicatan awsaar indhaha kor ma fiirin karaan way hoganayaanoo hoos bay fiirinayaan leanna ishu sideedaba markay naxsan tahay ama ay baqayso hoos bay fiirisaa yani waxa wey waa baqayaanoo waa murugsan yihiinoo hoos bay indhahoodu fiirinayaan waa khushuucsan yihiin taraaqum dilla dulli baa daboolay maalinka loogu hanjabayana waa maalinka intay maalinkaa ka gaadhayaan faraha ka qaad bale nebi maxamed waxba ha isku taxallujin waxbana ha isku dhibin ha ka walbahaarin faraha ka qaad bale soo xiilkii maadan gudaninoo maadan gaadhsiinin maalinkaa la sugoo faraha uga qaad baa nabig sal lay sl ha iska ciyaareen ha mashquulsanaadeen ha baahsanaadeen daabaa rabbi ilahi subxana watacala saas mana yani markii la keli ku talagaleen nala sugo subxana watacala famaa liladiina kuwii maxaa u sugnaaday kafaruu kufriyey qibalaka muhiciina xaala ay yihiin kuwa degdegaya qibalaka xaggaaga u degdegay ciziina xaala ay yihiin kuwa koox kooxa canilyamiini dhanka midigta iyo wa canishimaali dhanka bidixda ayatmacu ma wuxuu damcayaa kullu mri'in ruux kasta oo minhum ayaga ka mid a an yudkhala in la geliyo jannata naciimin shayga laysugu nimceeyo jannadiisa in la geliyo miyuu damcayaa oo hunguri ka hayaa isagoon iimaan iyo diyaargarow iyo camal saalixa la imaan kallaa ha ka jooge sidaas ma suroobi kartee innaa anagu khalaqnaahum waan abuurnay mimaa shay xaggii baanu ka abuurnay yaclamuuna ay og yihiin oo dhibicdii maydahayda qadmunayda sharaf marka ay janno ku galaan oo asala ma leh falaa uqsimu waan dhaaran birabbi lmashaariqi meelaha ay wax ka soo baxaan rabbiga iskale baan ku dhaaranaya waalmaqaaribi iyo meelahay wax u dhacaan ee innaa anagu laqaadiruuna kuwa awoodaanu nahay calaa an nubadila inaan bedel qaadano khayran kuwa ka khayr badan minhum ayaga ka khayr badan ummad kaloo ka fiican inaanu bedelkooda qaadano ayagana baabiinaanu kali karna wamaa naxnu anaguna ma nihin bimasbuuqiina kuwa laga hormaro ma nihin xoog ama xeelad lagaga hormaro waxay damcaan laga fakan karo fadarhum ka tag dar ka tag hum ayaga ka tag kuwan yakhuuduu ha dhex galeene baabilka ha dhex galeen oo wayalcabuu ha ciyaareene noloshan dhalanteedka ha ciyaareen yani ku dhex jireen xataa yulaaquu ilaa ay la kulmaan yawmahum maalinkooda alladii maalinkaasoo yuucaduuna loogu hanjabay yawma maraha ka qaad maalinkaasoo yakhrujuuna ay baxayaan min alajdaasi qubuurta ay ka soo baxayaan siraacan xalayin kuwa degdegay degdegsay u egay degdegooda kaanahum waaba iyagoo ilaa nusubin calaamo la taagay ama sanam la taagay xaggii yuufiduuna u degdegay waxaad moodaa calaamo la taagay inay u baratamayaan oo u degdegayaan baad moodaa siday u ordayaan oo meeshii loogu yeedhay ciddii u yeertay banaanka ugu yeedhay banka qiyaamada xaggiisa markay u degdegayaan khaashicatan xaal ay tahay kuwo ay khushuucsan tahay absaarum aragyaalkooda tarhaquhum wax daboolaysa dillatun duli baa daboolaya dalika kaasi alyawma maalinkii wey alyawmu maalinkii wey alladii maalinkaasoo kaanuu ay ahayn yuucaduuna kuwa loo yabo bismi llahi araxmaan raxiim suuratu nuux iyaduna waa suura makiyo suuradda waxaa suuratu nuux loo yidhi bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda waxay ka warramaysaa qisadii nabiyullahi nuux caleyhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam dhexdaa waxaa la soo gelinaya yani waxa weye isla hadalkiisi wey ayaad ilaahay oo kowniya iyo ilaahay subxaana watacaala addoommada sida loo baahanya inay ugu xidhmaan laakiin nabiyullaahi nuux calayhi salaam ilaahay subxaana wa tacaala markii qowmkiisa uu sagaal boqol iyo konton sano uu la joogay ayuu rabbigii subxaana wa tacaala riboodkan u gudbinayay isagoo rabbi uusan waxba ka qarsoonayn ayuu qowmkiisii wixii uu kala kulmay ibuu rabbi rabbigii u gudbinayay rabbina subxaana wa tacaala qowmkiisii waa baabi'iye waa halaagay arrintaasi ku saabsantaha suuraddu sidaas daraaddeed waa suuratu nuux looyidhi inaa anagu arsalnaa waan dirnay buu rabbi yihi subxana wa tacaala nuuxan nuux ayaan dirnay ilaa qawmihi tolkii baan u dirnay an andir baan la dirnay dig qawmaka tolkaa u dig min qabli an yatiyahum intuusan u imaanin cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun wa xanuujiya qaala markaasa wuxuu yihi wuu tegey yaa qawmi tolkayow inii anigu lakum idinka nadiirun diga ayaan ahay mubiinun oo digniintiisu cadda an icbuduu war caabuda allaha alle caabuda oo wattaquuhu iska jira oo wa atiicuunii adna iyeela yakfir wuu dhaafi lakum idinka min dunuubikum dunuubtiina wax idin dhaafi min dunuubikum dunuubtiina xaggeeda ayuu idin dhaafaya wayuakhirkum wuu idin dibdhigi ilaa ajalin muddo intii laga gaadhayo musaman oo la magacaabay ina ajalallahi ilaahay ajashiisu idaa goortii jaa-a uu yimaado laa yu'akharu lama dibdhigo law kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuwa wax garanaya oo wax og haddaad tihiin qaala wuxuu yihi nabi nuux calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam rabbi rabbigayow inii anigu dacawtu waan u yeedhay qawmii qowmkaygii baan u yeedhay leylan habeennimo iyo wa nahaaran maalinba falam yazid ma siyaadinin yeedhidii falam yazid ma siyaadinin hum iyaga uma siyaadinin ducaa-ii yeedhidaydii ilaa firaaran carar mooye wa inii anigu kullamaa mar kasta oo dacawtuhum aan u yeedho litakfira inaad dhaafto darteed lahum ayaga u dhaafto mar kastoon ugu yeedho jacaluu waxay yeelayaan asaabicahum farahooda fii aadaanihim dhagahooda dhexdooda yeelayaan farahay dhagaha gashanaya wastakshaw way isdaboolayaan hiyaabahum dharkoodana way isku daboolaan wa asaruu way daa'imeen dunuubta iyo kufrigii wastakbaruu wayna isweyneeyeen istikbaaran isweyneyn bay isweyneeyeen rabbiyow uma markaa kadibna inii anigu dacawtuhum waan u yeedhay jihaaran si cadaanaan ugu yeedhay uma kadibna inii anigu aclantu waan muujiyey dacwadii lahum iyaga waan u muujiyey wa asrartu waan siraystay oo waan qariyey lahum iyaga dacwadii israaran qarid ayaan qariyey wy macnaha faqultu istakfiruu rabbakum inahu kana hafaara nabiyllahi nuux caleyhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam sidaasuu qowmkii dacwada ugu dhigay qowmkiisa macnaha inaa anagu arsalnaa waan dirnay nuuxan nuux ayaan dirnay ilaa qowmihi qowmkiisii baan u dirnay qowmka wixii looga diray waa ka an andir dig baan la dirnay qawmaka tolkaa u dig min qabli an yaatiyahum intuusan u imaanin cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun wa xanuujiya cadaab intuusan u imaanin qowmkaaga dignin gaadsiiyo warnimayahu isjira dheh balaayaa soo socodsiiyo ciqaab ilaahay horteed ka diyaar garoobo ka gaashaanta arrintaa gaadhsii baa layidhi waa tegayoo wuu u tegay baa meeshaa ku jirta muxuu ku yidhi waa qaala markaasa wuxu uhi nebi nuux markuu u tegey yaa qawmi tolkayo inii anigu lakum idinka nadiirun diga ayaan ahay mubiinun oo digniintiisu cad ah xoog ma aha idinma qasbayo laakiin digniin baan idin soo gaadhsiinaya balaayaa soo socote isjira xilka isaarani waa intaas warkayguna waa cadyahay macnaa wax qarsoon maaha an icbudu llaha alla caabuda wuxuu yidhi an icbudu llaha alla caabuda oo wattaquuhu isjira iska jira oo wa atiicuuni anna yeela cibaadada iyo alla kacabsiga alla iska leh taacadana rusushaa leh saas maanaa ilan ilaahay baa rususha soo dirsaday amarkii ilaahay uu soo siiyey bay soo gaadhsiinaya khalqiga ayagaa marka laga amar qaadanaya oo la raacaya laakiin lama caabudo cibaadada iyo kabaqidda ilaahay baa iska leh saas daraaddeed baa wuxuu yihi an icbudu allaha wattaquu labadaa ilahay baa iska leh wa atiicuunii anna i ateeca iga amar qaato oo waxaan xagga ilahay idinka soo gaadhsiinaya iga yeela saas macnaha mabda'aasuu ula tego waa nagii soo barannay mabda'a tawxiidka inuu u gudbiyey oo uu yidhi war waxan aad caabudaysaan iyo asnaamtan iyo waxaan ilaahay aad ku garab wadaan joojiya alla keligii caabuda maxaad helaysaan haddaad ilaahay keligii caabudaan cadaabkiisa iska jirtaan waajibaadka gudataan maxaad helaysaan yakfir wuu dhaafi lakum idinka wuxuu idin dhaafayaa min dunuubikum dunuubtiina qaarkeed minta haddaad tabciidiyo kala tegto waa tasiir wey ama minta waxaad ka dhigtaa zaa-ido ama bimacnaa can inta waa la dhihi karaa yakfir wuu dhaafi lakum idinka min dunuubikum dunuubtiina xaggeeda ayuu idin dhaafaya ama min dunuubikum dunuubtiinuu idin dhaafaya wayuakhirkum wuu idin dib dhigayaa ilaa ajalin muddo intii laga gaadhayo muddadaasoo musaman la magacaabay muddo intii laga gaadhayo idin dibdhigaya waxaa laga wadaa muddada cimrigiinna iyo noloshiinni adduunyada intuu idinku talagalay laydinka hormarin maayo waa laydin kaadinaya haddiise laakiin gaalnimadan iyo diidadan iyo takdiibkan iyo madaxadaygan kusii socotaan laydin kaadin maaye ajashii ka hor baa laydin baabi'inaya macnaha waxa weye hadda ka hor baan soo sheegnayo yani waxa weeye waxaan soo soo marnay in ay jiraan laba cimri sida xadiiska nabiguna tilmaamay salawatu rabbi wasalaamu caleyh labada cimri mid waa midka ilaahay agtiisa ku qoran ajal ilaahay agtiisa ku qoran baa jirta ajashaas iyadu mana siyaado ismana dhinto lamana dibdhigo waa addoonkani intuu noolaan lahaa bulshadani intay joogi lahayd wey ajal kalaa jirta oo malaa'igta waraaqahooda ku qoran malaaigta hawlfuliyayaasha ah waraaqahooday ku qoranta ajashaasi waxaa ku qoran haddii addoonkani uu qaraabadiisa xidhiidhiyo cimriga intaa ha loogu daro hadduu wanaagga la yimaado cimriga intaa ha loogu daro hadduu iimaan iyo camal saalixa siyaadsado cimriga intaa ha loogu daro hadduu la imaan waayana cimrigiisa intaasi kuma jirto waraaqaha malaa'igtay ku qoranta ilaahay agtiisana maxaa ka go-an inuu la imaan doono shardigan meesha ku qoran iyo inuusan la imaan doonin ilaahay agtiisa waa ka xadidantaha iyadu marka waxaa laga wadaa wayu'akhirkum ilaa ajalin musamaa cimrigii idiin qornaa inaad dhammaysataan ayaa laydin dibdhigayaayoo ajashiinii ka soo hormari maysaan yacni waxa weeye ajal buuxda iyo cimri buuxoo dhammaystiran baad qaadanaysaan oo waa laydin barwaaqayn halaagna laydinku keeni maayo haddiise laakiin aada gaalnimada kusii socotaan hadde waxa weye marka cadaab dhow baa idinku imaan doono ina ajalallahi idaa jaa laa yu'akharuna waxaa laga wadaa waa ajasha loo qabtay cadaabka halaaga waktiga loo qabtay hadduu yimaado geerida iyo dhimashada waktiga loo qabtay hadduu yimaado kaa isaga lama dibdhibo kaa hadduu yimaado bas waay la dibdhigi maayo maana ina ajalallahi ilaahay ajalkiisu uu u qabtay ummad halaageeda ama laynteeda ama baabi'inteeda idaa goortii jaa-a uu yimaado laa yu'akharu lama dibdhigo markaaba waa laga takhallusaya law kuntum hadaatiin taclamuuna kuwa wax og oo wax garanaya macna qaala wuxu uhi nabiyullahi nuux calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam rabbi rabbigayow innii anigu dacawtu waan yeedhay qawmii qowmkayga waan u yeedhay leylan habeennimo iyo wanahaaran maalinba habeen iyo maalin dacwo aan kala go' lahayn ayuu u gudbiyey sagaal boqol iyo haddana konton sano ayuu intaa dhex joogay oo habeen iyo maalinba dacwadaa u taagna wax u sheega falam yazidhum uma ziyaadinin buu ihi nimankaan u yeedhahay ducaa-ii yeedhidaydii ilaa firaaran carar mooyo wax kale uma siyaadin bal nin daawadii lagu durahayba ku jiranay aduu ka war daawadii nebigu uu waday iyo digniintiisiiba waxay ka sii qaadeen inay sii fogaadaan mar kasta uu dagaal sii bixiyaba ayaguna xaggaasay usii fogaadaanoo waa sii cararaan saas wey maana yacni wax kalooy ka kororsanayaan ma jiro wuxuu ihi wa innii anigu kullamaa mar kasta oo dacawtuhum aan u yeedho litakfira inaad dhaafto darteed lahum ayaga dunuubtooda inaad u dhaafto ilan iimaanku ugu yeedhaya waxaa ka dhalanaya in loo dembi dhaafo warkaalaya iimaanka qaata ha laydiin dembi dhaafee mar kastoon ugu yeedho jacaluuhu waxay yeelaan asaabicahum farahooda fii aadaanihim dhagahooda dhexdooda yeelaan dhagaha dhagaha ayay faraha gashadaan saas way macanaa si aynan iyaba maqlinba waa wax la yaab leh rasuulka ilaahay baa meesha taagan waa hadlahayaa ayagiibuu hadalka u jeedinayaa ayaguna nin walba dhaguhu faraha gashanaya calashaan hadalkiisa yaanan maqlinba waa sidii qurayshu samayn jirta qur-aanka markii la akriyo laa tasmacuu lihada alqur'aani walqaw fiih qur-aankan ha dhegaysanina oo markuu akrinayo maxamed buuqa mid foodhye iyo mid heese iyo mid iska hadhadla iyo mid hadaaqa iyo si uusan dhegihiina ugu dhicin soo ma jeed marka waxa weye dhagahay faraha gashanayaan calaashaani siisan hadalka nebiga u maqlin wastakshaw way isdabooleen way isdaboolaan iyaabahum dharkooda isku daboolaan maxay dharka isugu daboolayaan si aysan u maqlin waa la dhihi karaa ama meehe ninka nebiga araggiisayba necibyihiin marada waxay isu saarayaan inay ishoodu qabatoy nebi nuux arkaan bayba dhibsanayaan saas daraaddeed markuu soo galoy arkaanba maradayba isku dadayaanba macna wa asaruu way daa'imeen gaalnimadii iyo dunuubtii iyo macaasidii bay daa'imeen wastakbaruu way isweyneeyeen inay iraacaan oo daacada ilaahay ay ka amar qaataan bay iska weyneeyeen istikbaaran isweyneyn isweyneyn dhammaystiran bay isweyneeyeen oo waxba mayna reebanin wey macnaha uma marka kadib nebi nuux kama hadhin intaa iyagoo samaynaya kibir iyo isla weyne waxba aan la hadhin ayuusan haddana ka daba hadhin uma kadib buu ihi innii anigu dacawtum waan u yeedhay rabbi ow jihaaran si cadaanaan ugu yeedhay si cadaan ah oon qarsoodi ahayn baan ugu bandhigay wey dacwadii uma kadibna inii anigu aclantu waan muujiyey dacwadii lahum ayaga waan u muujiyey yani waxa weeyaan waan muujiyey oo wax kama qarinin wa asrartu waan siraystay lahum ayaga iyaan la siraystay israaran siraysi si qarsoodiyana waxbaan ugu sheegay yani waxa weeye mid gooni ula fad laba gooni ula fadhiiso saddex gooni ula fadhiiso mid dhegta wax u saar meelay wada joogaan ugu gudbi yani waxa weeyaan hadal guud u wada jeedi dariiqo kasta oo la mari karay waan maray buu leehay iclaan iyo israar iyo jihaar dariiqo kasta oo la mari karay qaab kasta wax loogu sheegi karo waa uu sheegay maxaa ka dambeeyey hadalkuu ku yidhi waa ka nabiyullahi nuux calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam faqultu waxaa dhibu istakfiruu dembi dhaaf weydiista rabbakum rabbigiin inahu isagu kaana wuxuu aaday afaaran midk mid dembi dhaafid badan ah yursil wuu diri haddaad ilaahay dembi dhaaf weydiisataan assamaa samadii buu dirayaa calaykum korkiina midraaran xaal ay tahay mid godlad badan mid aada u godlan oo dararsan xaal ay tahay wayumdidkum wuu idin kordhinayaa biamwaalin xoolo ayuu idin kordhinayaa wa baniina iyo wiilal wayajcal wuu yeeli lakum idinka jannaatin jannooyin buu idin yeelaya aseendooyin beero waaweyn wayajcal wuu yeelayaa lakum idinka anhaaran wabiyaal socdana wuu idin yeelaya maa lakum maxaa idin sugnaa laa tarjuuna xaal aydaan cabsanaynin lilaahi ilaahay xaaluu u sugnaaday waqaaran weynayn weyni aydan ka cabsanin maa lakum maxaa idiin sugnaaday laa tarjuuna xaalaydan rajaynaynin laa tarjuuna xaalaydan ka baqaynin lilaahi alla xaal uu u sugnaaday waqaaran weyni aydan ka baqaynin weyni ilaahay u sugnaatay xaalaydan ka baqaynin maxaad u dan leedihiin walxaal qad khalaqakum uu idin abuuray atwaaran idinka oo darajooyin ah atwaaran uu idin idinkoo ah yani waxa weeyaan darajooyin ama yani waxa weeye idinka oo maraaxil intaasoo marxalo u idinku abuuray alam taraw miyaydaan arkaynin kayfa sida khalaqa uu abuuray allahu alle sabca samaawatin toddoba samo siduu u abuuray ibaaqan yani toddobadaa samo oo ibaaqan isku daboolan oo wajacala uu yeelay alqamara dayixiina wuxuu yeelay fiihina samaawaadka dhexdooda nuuran ku nuuraya ayuu ka dhigay wajacala wuxuu yeelay ashamsa qoraxdiina siraajan faynus buu ka dhigay wallahu alle ambatakum wuu idin bixiyey min alardi dhulka xaggiisuu idinka soo bixiye nabaatan bixin uma kadibna yuciidukum wuu idin celinayaa fiiha arlada dhexeedu idinku celinaya oo iyadaa dib laydinku celin doonaa wayurijukum wuu idin saari alle raajan yukhrijukum wuu idin bixinayaa arladu idinka soo bixin doonaa ikhraajan bixin wallahu alle jacala wuu yeelay lakum idinka alarda dhulkii wuxuu idinka yeelay bisaatan gogol fidsan buu idinka yeelay litaslukuu inaad qaadaan darteed busaa idinku yeelay minhaa samada xaggeeda minhaa arlada xaggeeda inaad ka qaadaan subulan wadooyin fijaajan oo waasac ah macnaheedu waxa weye hadalkaa dheer buu nabiyullaahi nuux calayhi salaam u jeediyey waa hadalladiisiibay ka mid waxaan idhi buuhi rabbiow war rabbigiin dembi dhaaf weydiista alle subxaana wa tacaala dunuubtao dhan buu dhaafaayo faqultu waxaan idhi istakfiruu dembi dhaaf weydiista rabbakum rabbigiin inahu isagu kaana wuxuu ahaaday kafaaran mid dembi dhaaf badan ah haddaad ilaahay noo dembi dhaaf tidhaahdaan uu idiin dembi dhaaf ee ilahay subxana wa tacala dembi dhaaf weydiista haddaad ilaahay usoo laabataan oo toobad keentaan ood rabbigiin dembi dhaaf weydiisaan si dhab ah waxaad helaysaan ood ka goosanaysaan midho aada u qiimo badan maxaad helaysaan yursil isamaa calaykum midraaran wayumdidkum biamwaalin wabaniin wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara horta samadan buu ilaahay idinsoo fasaxaya idinsoo diraya ayadoo dararsan midraarka waxaa la yidhahdaa ayadoo dhibicdeedu isdaba joogtoon kala go- lahayn sidii neef dararsan oo caanihii candhadiisa ku jiray ayna kala go-aynin oo kaleeto samadana ilaahay idinsoo fasaxaya samadan markii laydin fasaxood roob heshaan iyo barwaaqana wayumdidkum biamwaalin wa baniin wuxuu idiin siyaadinayaa wiilal caruur iyo xoolo leanna markii la barwaaqoobo xoolahaa bata xooluhu markay bataanna caruurtii iyo tarankiibaa badanaya wuxuu rabbi idiin yeelayaa jannaad aseendooyin beero waaweyn waxaa kaloo idiin yeelayaa biyo webiyaal qulqulo oo dhulka mara oo beeraha dhexdooda mara dhulka meel walba aad ka cabtaan barwaaqadaasaa laysuu kir rakibaya waa goorma waa haddaad ilahay dambi dhaaf weydiisataa wy maxaan meeshaa ka fahnay waxaynu ka fahnay sideedaba ilaahay subxaanahu watacaala khasnadihiisa waxaa lagu furtaa tawbad iyo inaad ilahay dambi dhaaf weydiisataan saas way maanaa alla subxaana wa tacaala samadan dhibicda lagala yahay abaaruhu ka dhaceen waxaa dhibicdeeda lagu keeni karaa inaad ilaahay u laabataanoo dembi aad gasheen bay ku go'day ilahay subxana watacala inaad dembi dhaaf weydiisataan khaladkii aad gasheenee keentay inay dhibicdan istaagtana inaad kasoo noqotaan waa ka nabigu yihi salawatu rabbi wasalaamu calayhi haddii zakada xoolaha la diido oo dadku ay zakada xoolaha ka go-aysa ay diidaan ilaahay wuxuu ku ciqaabaa dhibicda samada ka imaanaysa inuu ka joojiyo saasaa ilahay ku ciqaabaa subxana wa tacala marka ciqaab dembi aynu gallay baa joojisay haddaad dembigii laga soo noqdo ilaahu noo noo dembi dhaaf la yidhaahdo ilahay subxana wa tacala samadii waa soo fasaxay samadii hadday timaadana dhibicdaas samada ka imaanaysa wax walba ku xidhan yahay dhulkii iyadaasuu wax kusoo saara xoolihii iyadaasi macnaha waxa weye yani ay ku cayilaan oo ku noolaadaan yani waxa weye beero iyo barwaaqo iyo biyo durduraa la gaadhaya dadkii waa noolaanayaan cidna uma baahnidin laakiin maxay idinkaga xidhan tahay faqultu istakfiruu rabbakum inahu kana afaar intaas idinkaga xidhan tahay ilahay usoo noqda subxana wa tacaala waxaasoo dhan baad helaysaan ayib nabiyllahi nuux aleyhi waalaa nabiyina salaatu wasalaam saasuu usheegay hadalkaa nabiyllahi nuux uu leeyahay waa arrin inoo taallo wey maxaa yeelay sunan ilaahayo kowni oo ilahay kownka ku maamulo wey ummaddu hadday usoo laabato ilahay waa barwaaqeeya marka cisyaanka iyo dembigiisa ag dembi ay xaggiisa aadana yani ilahay subxaana wa tacaala waa ciqaaba macna maa lakum laa tarjuuna lilahi waqaara yursil wuu dirayaa alle asamaa samadii buu dirayaa calaykum korkiinu ku dirayaa midraaran xaal ay tahay mid godlasho badan iyadoo aada u godlan oo dararsan oo biyaheedu isdaba joogaan buu ilaahay idiin dirayaa wayumdidkum wuu idin kordhinayaa biamwaalin xoolana wuu idin kordhinaya wa baniina iyo wiilal wayajcal wuu yeelayaa lakum idinka janaatin aseendooyin buu idin yeelaya wayajcal wuu yeelayaa lakum idinka anhaara wamiyaal buu idin yeelaya ilaahay subxaana wa tacaala saasaa wax looga raadsadaa nin ilaahay iyo bulsho ilaahay wax ka raadsatayna khalqi kale uma baahnaa saas macna maa lakum maxaa idiin sugnaaday laa tarjuuna xaalaydaan cabsanaynin waqaaran weyni aydaan ka cabsanayn lilaahi xaalay alla u sugnaatay weynidaas maxaa idinku dhacayo weynida ilaahay iyo cadamadiisa aydaan uga daqaynin ilan addoonku sidiisaba ilaahay cadamadiisa iyo weynankiisu hadduu qalbigiisa ku jiro cabsi baa qalbigaa buuxisa cadamada ilaah iyo weynankiisu markay qalbiga ka baxdo markaa wey markuu ishalmaamaya addoonku maa lakum maxaa idiin sugnaaday laa tarjuuna xaalaydaan cabsanaynin waqaaran weyni aydaan ka cabsanaynin lilaahi xaalay alla u sugnaatay weynidaas weyni alla u sugnaatay xaalaydaan ka baqaynin maxaad ula dan leedihiin maxaa idinku dhaa maxaa idin diidan way mana walqad khalaqakum isagoo uu idin abuuray khalaqakum uu idin abuuray alle atwaaran idinkoo marxalada ah atwaaran idinkoo marxalado ahoo kala dambeeya markaan soo marnay marxalada hore waa dhibicdaa biyaha ah marxalada xigtana waa xinjirtii dhiigga hib marxalada xigtana waa cadyaro hilibu afgelis marxalada xigtana lafihii iyo hilibkii baa la saaraya marxalada xigtana naftii baa laydin gelinaya marxalada xigtana uurkii hooyaa laydinka soo saaraya marxalada xigtana waa laydin korinaya wahaakada soo ma jid waqad khalaqakum atwaaran intaasoo marxalo iyo isagoo alla idin abuuray oo idin marinaya haddana maxaad ilahay weynidiisa uga baqilaadi saas mana alam taraw miyaydaan arkaynin kayfa sida khalaqa uu abuuray allahu alle sabca samaawaatin toddoba samo siduu u abuuray miyayna idin muuqan bal dhinac kale fiiriyo ilaahay cadamadiisa iyo weynankiisa waxaad ka dhex arki kartaan makhluuqaadkiise samaawaadkan toddobadee isku daboolan miyaydaan arkayn alam tarow miyaydaan arkaynin kayfa sideebuu khalaqa u abuuray allahu alle sabca samaawaatin samooyin toddoba ah siduu u abuuray seebuu u abuuray miyaydaan arkayn sidan cajabta badan qaabkan uu isu saaray ibaaqan xaala yihiin kuwa isku daboolan ama samaawaadkaasoo ibaaqan kuwa isku daboolan ah midba midda kale ku daboolanta oo wajacala wuxuu yeelay alqamara dayixi wuxuu yeelay fiihina samaawaadka dhexdooda nuuran yani kii nuur ayuu ka yeelay qamarka dayaxa toddobada sama dhexdooda ayuu ka dhigay mid iftiimaya wa jacala wuxuu yeelay ashamsa qoraxdii siraajan faynus buu alla ka dhigay subxana wa tacala aayadda wajacala alqamara fiihina nuuran waa aayadda ay u daliishanayaan culimada qabta in aan dayaxa la tegi karin maxaa yeele waxay leeyihiin dayaxu samadan soke waa ka koreeya samadan soko horta hadduu ka koreeyo waa laisku waafaqsan yahay inaan la tegi karin laakiin waa laga doodsan yahay oo culimada qaar baa qaba samadan inuu ka sokeeyo oo uusan macnaha wax weye samada ka sheegin qolyaha qaba inuu samada ka shisheeyo oon la gaari karin waxaa ka mid ah sheekh maxamed amiin shinqiisi baa ka mid ah oo tafsiirkiisa masaladaas aada ugu kala dhigdhigay laakiin culimo badan oo mucaasiriina waxay qabaan inaan la gaari karayo isagii xidigahaba in la gaari karayo sida sheekh ibnu baas iyo culimo lamida macna wajacala wuxuu yeelay alqamara dayici fiihina dhexdoo nuuran kun nuur ayuu ka dhigay iftiin buu ka dhigay wajacala wuxuu yeelay ashamsa qoraxdiina siraajan faynus buu ka dhigay wallahu alle yani labadoodu waa kala ilays weyi midna siraaj baa la yidhi midna nuur baa la yidhi waa kala xoog badan yahi wallahu alle ambatakum wuu idin bixiyey min alardi dhulka dhexdiisuu idinka bixiyey nabaatan bixin dhulka xaggiisuu idinka soo saaray waxaa laga wadaa sidii daaq ama nabaad dhulka ka soo baxay oo kalaa laydinka soo saaray maxaa yeelay aabaheen aadam waxaa laga abuuray caradaa laga abuuray sidii nabaad dhulka ka soo baxay oo kalaa laynaga dhigayaayo geedkaa dhulka ka soo baxay oo kalaa tihin wey macana wallahu ambatakum wuu idin bixiyey min alardi dhulka xaggiisa nabaatan bixin iyo soo saarin uma kadibna yuciidukum wuu idin celinayaa fiihaa arladii buu idinku celinaya markaad dhimataanna iyadii laydinka abuuray markii hore unbaa dib laydin gelinaya oo qabrigii wey macnaha wayukhrijukum wuu idin bixinayaa haddana ikhraajan bixin oo markaa dambe ee nolosha dambeana iyadii unbaa laydinka soo saaraya saas wey macnaha macnaheedu waxa weye bini aadamku haddii si walba loo yidhaahdo meel kaluu tegi karaa oo ama dayax buu tegi karaa ama xidig buu tegi karaa dhulkaa meelaan ahayn kuma noolaan karo minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhraa halkaasaa ilaahay ka abuuray ayaduuna geliyo ku dhiman ayada unbaana laga soo saari meel kaloo uu degi karana ma jirto isagu meel baan soo marmaray iyo meel baan soo arkay waxbaan soo shaaweligiiba ha akriyo laakiin ma degi karo meeshaasaa ilahay subxana watacala ugu talagalay inuu kasoo saaro aakhirka macnaha ayib wallahu alla jacala wuu yeelay lakum idinka alarda dhulkii wuxuu idinka dhigay bisaatan gogol fidsan buu idinka dhigay litaslukuu inaad qaadaan darteed buu saa u yeelay minhaa arlada xaggeeda subulan wadooyin iyo jidad fijaajan oo waasaca dhulkiibaa waxaa la dhigay gogoshaa fidsan baa laydinka dhigay si aad ugu dul socotaan haddana jidad waasaca laydin yeelay jidadkaa si aad u qaadaan oo danihiina ugu gaadhaan leanna dhulkani hadduu jidad la-aan yahay oo isagoo dhan wada hawd yahay dantaada ma gaari karti meelaad ujeediy meelaad ka jeedana ma kala garan karis danahaaga waxaad ku gaadhaysaa adduunka intaad halka ka dhaqaaqda meeshaa rabtay ku gaadhaysa waa jidadkaas jidadkaa ka baxsan macnaa dhulka korkiisa ayaa danaha lagu gaadhaya macna qaala nuuxu rabbi inahum casawnii watabacuu man lam yazidhu maaluhu wawaladuhu ilaa khasaara qaala wuxu uhi nuuxu nuux rabbi rabbigayow inahum iyagu waa qowmkiisii casawnii waa i caasiyeen watabacuu waxayna raaceen man cid bay raaceen lam yazidhu uusan u siyaadinin maaluhu xoolihiisii wa waladhu iyo ilmihiisii ilaa khasaaran khasaaro bay wax kale ayna u siyaadinin wa makaruu way makri faleen way dhagreen makaruu madaxdiibaa dhagray dadweynihiibay dhagreen makran dhagrid kubaaran oo weyn wa qaaluu waxay ku yidhaahdeen madaxdii baa odhanaysa laa tadarunna ha ka tegina aalihatakum ilaahyaalkiina ha ka tegina walaa tadarunna si gaara ha uga tegina waddan sanamka waddi la yidhahdo walaa suwacan iyo midka suwac la yidhahdo walaa yaquuta iyo ka yaquut la yidhahdo wayacuuqa iyo wanasran aslaamta magacyadaalal guud ahaana ilaahyadiina ha ka tegina gaar ahaana kuwaas iyaga maba meeshaba kuwaas iyagu lamid wax lamida maba jiraba ayaga si gooniya ugu adkaada saas ku dheh waqad adalluu way lumiyeen asnaamtaasi katiiran dad badan bay lumiyeen walaa tazid allow ha u ziyaadinin aldaalimiina gaal daalimiinta ilaa dalaalan baadi mooye wax kale ha u ziyaadinin mimaa khatii'aatihim gafafyaalkooda dartood gafafkii ay galeen dartood ayaa uqriquu loo maansheeyey oo biyo loogu halaagay fa udkhiluu markaasaa la geliyey naaran naar baa la geliyey falam yajiduu ma aynan helin lahum ayaga min duunillaahi alla ka sokow ansaaran kuwa u heliya maynan helin nebi nuux calayhi salaam rabbi subxaana wa tacaala riboodku siiyey iyo warbixintuu u gudbiyeyba tan wuxuu ihi rabbiyow waa icaasiyeen waxa aan waana u jeediy oo si walba ula hadlay way icaasiyeen aniga igu amar diido inay raacaan way diideen waxayna raaceen madaxdoodii bay raaceen dadkii hogaankooda ah bay raaceen kuwaasoo caruurtooda iyo xoolahoodu khasaaro mooye wax kale aynan u siyaadinayn macnaha waxa weeyaan sababta ay ku raacsan yihiin waa caruurna way leeyihiin xoolana way leeyihiin waa madaxdii iyo hogaankoodii labadaa shay ay ku raacyihiine sabab waa in la raaco u ah waa laba khasaaro mooye wax kale aanu kordhinayn ilaahay inay kaa fogeeyaan oo cadaab iyo naar ay geeyaan mooye wax faa-iidaa oo u kordhinayaan ma jirto dadka noocaasee adduunku xoolahoodii iyo caruurtoodaba ku khasaaray kuwaasay iga raaceen anigana waa i diideenoo waa igu amar diideen qolada madaxda ah maxaa keenay inay raacaan maadaama xoolahoodii iyo caruurtoodaba ay khasaaramayo wax kale ayna u siyaadinayn iyaguna khasaarsan yihiin maxaa lagu raacay waxaa lagu raacay way dhagreen dadka waa niman shirqool iyo been intay u maleegeen bay dadweynihii sireen wamakaruu way dhagreen dadweynihii bay dhagreen makran kubaaran dhagrid weyn dhagar weyn bay dhagreen saas mana markaan soo marnay bal makru leyli wnahaari id ta'murunana an nakfura billah yani waxa weeyaan madaxdan iyo yani waxawey culimada iyo dadkan hogaanka ee bulshada hogaamiyaay bulshada markay luunsanayaan oo dadku iska dabagelayaan wax kale ma aheen shirqool bay u dhigayaan been bay u sheegayaan yani xeelad bay u marayaan intaasoo jid bay u marayaan dadweynihii marka waa afduubaya dadweynihii marka waa afduubaya isagoo danihiisi iyo maslaxadiisii garmarsan buu haddana wuxuu isu arkaa inuuba jidkii saxdaafaya saas way macanaa meel aan sax ahayn bay ku hogaaminayaan dhagar weyn iyo shirqool weyn bay markaa udhigeenoo waa u shirayaan waa u shirayaan dadweynaha masaakiinta iyo dadkan yani waxa wey iska daacadda masaakiinta ah habeenkii baa loo shiraa oo go-aamaa loo qaataa oo sidii loola hadli lahaa baa la dejiyaa oo qaabkii loo duubsan lahaa baa laga hadlaayo shirqool weyn bay dejiyeen oo dadweynihiibay shirqooleen macnaha waxayna ku yidhaahdeen laa tadarunna aalihatakum ilaahyaalkiina ha ka tegina war dadweynow ilaahyadiina ha ka tegina ninkaas nuuxa ee waa laysoo diray ku hayo ninkaasi waa nin fallaaga ah ninkaasi waa nin dhaqankii iyo hidihiiba ka tegay ninkaasi waa nin waalan oo waxba kala garanaynin ee ilaahyadiiniyo wixii dhaqan idin ahaya soo gaadheen ha ka tegina taasi waa hadal guud si gaar si gaar ah weliba ilaahyadu isku mid meehee kuwa sii iyagu sii daran ha ka tegina waa kuwa magacyadaan kuwa magacyadaale waddan iyo suwaac iyo yaquus iyo yacuuq iyo nasran iyo waxaasi waa asnaam magacyadoodu sida cabdullahi bni cabbaas radi allahu canhu ka sugan wuxuu leeyahay waxay ahaayeen yani yani qowm saalixiin ah xilligii nebi nuux calayhi salaam nimankan magacyadan asalkooda waxaa iska lahaa rag wan wanaagsan oo saalixiin oo ilaahay caabuda raggii iyaga ahaa markay dhinteen ayaa dadkii la joogay ama ardadooda ahaa ama saaxiibadooda ahaa ayaa waxay yidhaahdeen war nimankan wan wanaagsan si magacoodii balaan u xusuusnaaniyo cibaadadoodii aan qabuurtoodii taallooyinka dhisno taallooyinkiiba dhiseen marka waktigaa kasoo wareegay waa dhinteen kuwii taallooyinka dhisay iyagu markaa maynan caabudin laakiin nimankanuunaan ku xusuusanay u dhiseen qoladaasi waa tageen qoladii labaad markay yimaadeen iyo kuwii saddexaad buu shaydaan u yimid oo wuxuu ku yidhi taallooyinkan meesha ka dhisan ilaan qubuurtii kaleba wataase wax ka dhisan ma jire waxa iyaga loo dhisay ma taqaanaan buu ku yidhi maya haddaad ka raadsataan waad ka helaysaan buu ku yidhi sidii baa loogu tegay waa la barakaystay in la barakaysto oo la taataabto oo la masaxdo oo caradooda la qaato oo warkaasaa bilowday qoladaasi intaasi ku tageen warkii xigay wuxuu ahaa in iyaga loo tagoo la yidhaahdo waxna tara oo xoolo la geeyoo lagu gowraco oo sida kacbadoo kale loo dhawaafo oo iyagiiba laga dhigo inay kownkan maamulaanoo maamulka adduunka gacanta ku hayaan kii madhalaystee ay tiraada carruur isiiya kii faqiirkaa xoolo isiiya uu yidhaahdo majeeda halkaasay marka ka bilaabatayoo asalka magacyadan waxaa iska lahaa dad saalixiina lah markii dambena waxay noqotay asnaam la caabuday noqdeen asnaam la caabuday noqdeen oo waxa weeyaan gadaal dambena magacyadaasi waxay usoo wareegeen carabtii deganayd jasiiradda ayay magacyadu usoo wareegeen oo masalan yani sanamka wadi la yidhahdo o kaleeto duumatljandal meel la yidhahdo ooli jiray oo qabiil la yidhahdo kalbi reer kalbi reerkaasaa lahaan jiro caabudi jir suwaacna waxaa lahaa niman kale reer hudayl baa lahaan jira yaquudkana waxaa lahaa nimanka niman muraad la yidhaahdo oo reer bani qatiif ah oo iyagana yaman ah reer yamaneed ah baa iyagana ilaah uu hayo sanamka caabudi jir yacuuqna hamadaan baa iska lahaan jirtay nasrina ximyar nimanka la yidhahda reer yamaneed baa lahaa asnaamtani marka asnaam yani asalkoodu xilligii nuux bay kasoo jeedaan haddana carabta jasiiradda degan baa markii dambe ay ku wareegtay asnaamtooda magacyaan u bixiyeen saasay marka ku caabudi jireen maana saas weya nebi nuux calayhi salaam marka saasuu ku yidhi rabbigii wuxuu ku yihi rabbi oo asnaamtani dad badan bay lumiyeen ee daalimiinta mushrikiinta baadimayo wax kale ha u siyaadin waa markuu ka quustay markuu arkay inaynan wax khayra kasoo jeedin buu habaaray walaa tazidi aalimiina ilaa dalaalan kadibna ilahi subxana wa tacala wuxuu leeyahy kafafyaalkii ay galeen dartood ayaa biyo loogu halaago waa kaan soo marnay nuux qowmkiisa suuratu huud baa si fiican usoo faafahaysa yani waa ilaahi subxana wa tacala kor iyo hoose biyaha kaga keen kadibna naar baa la geliyey naar markii la geliyeyna cid u fiilisamaynan helin aalihadii hal mida usoo gurmadan la waa wadi iyo suwaac iyo yaquud iyo yacuuq iyo nasri iyo warkoodii aw falam yajiduu lahum min duuni illahi ansaara saas way macanaha nin kastoo waxaan waxba ahayn wax moodaayey oo qabri iyo wadaad ku jira iyo geedla barakaysta iyo wax moodaayey markay xaaladdu xaqiiqowdoo dhab noqoto cidi soo gurmanaysa ma jirto walaa wadaad baan kuusoo gurmanayn walaa weli baan kuusoo gurmanayn walaa qabri iyo geed baan kuusoo gurmanayn walaa cid ku imaanaysa ma jirto soo ma jirto marka waxaan xaqiiqo lahayn weyna wixii moogta ilan adiga unbaa iska ictiqaadiyo wey lakin wax xaqaa'iq leh maha macna wax jiraba maha qaala wuxuu yihi nuuxu nuux rabbi rabbigayow inahum iyagu casownii way caasiyeen oo watabacuu waxay raaceen man cid ayay raaceen lam yaziduu uusan u ziyaadin maaluhu xoolihiisa iyo wawaladuhu caruurtiisu ilaa khasaaran khasaaro mooya in wax kale u ziyaadin waa gaalka wey gaal sidiisaba xoolihiisa iyo caruurtiisuba waa uu khasaari wa makaruu way makri faleenoo way dhagreen madaxdii ayaa dadweynihii dhagartay makran makrifal iyo dhagar kubaaran oo weyn aad bay dadka u sireen shirqool bay u degeen wy maanaa wa qaaluu waxayna yidhahdeen laa tadurunna ha ka tegina aalihatakum ilaahyadiina ha ka tegin war wadanka iyo diinta wey war wadanka iyo dhaqanka yaan laga tegin walaa tadarunna ha ka tegina waddan waddi ha ka tegina walaa suwaacan iyo suwac walaa yaquuta iyo yaquutana wayacuuqa iyo yaquuc iyo wanasran asnaamta iyaga si gooniya iyaga marnaba uga tegina haddayba dhacdaba inaad ilaahyo kale ka tagtaan kuwa marnaba yaan laga tegin kuwa ha lagu mutiro kufar adigo waqad adalluu way lumiyeen kaiiran in badan bay lumiyeen yaa lumiyey madaxdii way noqon karaan adalluuda asnaamtana waa loo celin karaa sida nabiyullaahi ibraahimba calayhi salaam uu yidhi rabbi inahunna adlalna kaiiran min annaas asnaamta macnaha ilaan iyaga sababtood baa khalqiga ku lumayaan waqad adalluu asnaamtii way lumiyeen kaiiran in badan bay lumiyeen walaa tazid ha u ziyaadinin rabbiyow alaalimiina aalimiinta ha u ziyaadinin ilaa dalaalan baadi mooye wax kale ha u ziyaadinin mima khatii'aatihim gafafyaalkooda dartood ayaa uqriquu loo maansheeyo biyo loogu halaagay faudkhiluu markaasaa waxaa la geliyey naara naar baa la geliyey oo falam yajiduu ma aynan helin lahum iyaga min duuni illahi alla kasokow ansaaran kuwa uhiliya cid usoo gurmato uhilisana waa waaye markii ilahay cadaabka ku daadiyey subxana wa tacala wa qaala wuxuu ihi nuuxu nuux rabbi rabbigay laa tadar ha ka tegin calal ardi dhulka korkiisa ha kaga tegin min alkaafiriina gaalada xaaluu ka mid yahay dayaaran axadna ha ka tegin mid wareega axadna baa laga wada inaka maxaa yeelay inaka adigu in tadar haddaad ka tagto hum iyaga gaalada yudiluu way luminayaan cibaadaka addoommadaabay luminayaan walaa yaliduu mana dhalayaan ilaa faajiran mid dembiile ah kafaaran oo kufrin badan mooye hadday wax dhalaanna waxunun baa ka soo socda kii joogayna waa un luminayaa ilah waxba ha kaga tegin kulligood baabi rabbi rabbigow ikfir dhaaf lii aniga ii dhaaf waliwaalidaya iyo labadii dhalay iyo waliman cid dakhala gala baytii gurigayga galay mu'minan isagoo mu'mina gurigayga soo galay iyo welilmu'miniina mu'miniintoo dhan waalmu'minaati iyo dumarka mu'minaadka kulli ilah u dembi dhaaf walaa tazid ha ziyaadinin allow alaalimiina gaalada ha u ziyaadinin ilaa tabaaran baaba iyo halaag mooye wax kale ha u ziyaadinin nabi nuux calayhi salaam markuu hadalkan leeyahay oo sidan u habaarayo waa mar sidaan soo marnayba waa markuu ogaaday oo ilaahay u sheegay oo lagu yidhi lan yu'mina min qawmika ilaa man qad aaman intii hadda ka hor ku rumaysay mooye cid dambe oo ku rumayn doonto kuma jirto markii ilaahay saa ugu sheegay hadda gaal muxuu ka dhowranay marka haddiiba la yidhi khayr kama soo socdo gaal muxuu ka dhowran waa in laga raxaysto ila waxa weeye gaalkan dhimashadiisa dhulkuna waa ka nasan makhluuquna waa ka nasan muuminkuna waa ka nasan khalqigo dhan baa ka nasan sida xadiiska saxix muslim ku yaal uu tilmaamaya macnaha nebi nuux marka wuu habaaray wa qaala nuuxu nuux wuxuu yihi rabbi rabbigayow laa tadar ha kaga tegin calal ardi dhulka korkiisa min alkaafiriina gaalada xaaluu ka mid yahay dayaaran axadan way macnaha dayaaran iyo axadan waa isku macno dayaaran mid wareegid badan min daara laga keeno dayaaran mid wareegid badan oo dhulka wareega oo axadnaba ah ha kaga tegin rabbiga mid iyaga ka mid a alla hodayni wey macana maxaa yeelay maxaad u baabi'inaysaa waxba uga reebi laadahay maxaa yeelay innaka adigu in tadarhum haddaad ka tagto gaaladan yudiluu way luminayaan cibaadaka addoommadaadii bay luminayaan kuwa jooga way luminayaan waxay samayn jireen ninku wiilkiisa iyo ilmihiisa intuu soo ururiyuu dhihi jiray haddaan dhinto kaas iska jira kaana ilmihiisa usii dardaarmaya wuxuu leeyahay kaa iska jira wax ka soo socda marka ma jiro intii joogtay oo noolaydna waa luminayaan oo uma ogola inay xaq iyo tawxiid ka qaataan walaa yeliduu mana dhalayaan ilaa faajiran mid gaal ah mid faajira oo acmaashiisu fujuur ay ku jirto oo dembiile ah kafaaran oo kufrin badan mooye cid kale dhali maayaan haddii la dhihi lahaa bal iyagu gaalada ha iska ahaadeen laakiin bal dhabarkooda cidda ka soo baxaysiiyo faracooda ilmahooda rajo ama wax ka soo baxan haddii la dhihi lahaana waxaan gaal ahayn kama soo socdo ila nabigeena salawatu rabbi wasalam aleh waad garanaysaan markii lagu yidhi reer quraysheed iyo maka ha la baabi'iyo oo labada buurood ee dhinacyaha ka aha lagu gembiyo hala tirtiro nabigu wuxu yidhi sal lay slam waxaan rajaynaya dhabarkooda inuu ilaahay ka soo saaro dad ilaahay caabuda sidii bayna noqoto odayaashii maalinkaa nabiga la dagaalamayay raggii akhyaartaha ee mujaahidiintaah raggii dhalay bay ahayd soo ma jeed marka waxa weeye taana rajo lagama qabo oo gaal mooyaane cid kaloo ka soo socota ma jirto ma dhalayaan saas mana maxaa laaba marka wax khayroo ma jiro dhulka inay sii joogaan mamud noqonadaas rabbi rabbigayo ikfir dhaaf marka lii aniga ii dhaaf markuu habaaray ayuu ilahay dembi dhaaf weydiisanaya rabbi rabbigayo ikfir dhaaf lii aniga ii dembi dhaaf waliwaalidaya labada i dhalayna ilahu u dembi dhaaf waxaa laga qaadanayaa labadiisii waalid inay muminiin ahaayeen leanna haddayna muminiin ahayn ilah u dembi dhaaf muusan dhehen waliman cidna ilahu u dembi dhaaf waliman cidna u dembi dhaaf dakhala galay beytii gurigayga galay mu'minan isagoo mu'min ah guriga gelitaankiisu waa beytu nubuwa oo gelitaankiisaa macno khaasa xambaarsan haddana gaalna waa galaa muminna waa galaayo wuxuu ku xidhay ka soo galay isagoo mu'min ah kaana ilahu u dembi dhaaf walilmu'miniina mu'miniinta oo dhan ragga ana ilahu u dembi dhaaf waqti ay yimaadaan kuwa iga horeeyey kuwa waktigayga jooga iyo kuwa dib ka imaan doonaba inagu kuwaasaynu gelayna biidn illahi tabaraka watacala walilmu'miniina mu'miniinta guud ahaanna ilaahu dembi dhaaf ragga waalmu'minaati iyo dumarka mu'minaadkaana ilaahu u dembi dhaaf walaa tazid allow ha ziyaadinin aldaalimiina daalimiintan gaaladaa ilahu ha u ziyaadinin ilaa tabaaran baaba iyo halaag mooye wax kale ha u ziyaadinin nabiga xadiis baa ka sugan sal alay waslam ducooyinka ugu fiican inay ka mid tahay inuu ruuxu yidhaahdo rabbi ikfir lii ama ha rabbi ikfir lii waliwaalidaya walilmu'miniin oo ducadiisa inuu mu'miniinta geliyo inay ka mid tahay adciyada ugu qiimo badan ee ilahay lagu baryo xadiis noocaasa rasuulkeena ka sugan salawatu rabbi wasalaamu calayh hada billahi tawfiq sal allahuma wasalam ala nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbi